laa yunafiruhu ilaa bishardin shardi mooye wax kana koo bixiyo wahaadaani qowlaani liaxmed labadaas labadaa qowlba axmed baa iskale iyo wayrihi wakadalika saasoo kale cala alqowl sixadaynu qabanno lilimaami waxaa u sugan an yaquula inuu idhaahdo man akhada shayan man qofka qaata man akhada shayan qofkii shay qaata fa huwa lahu isagaa iska leh kamaa ruwiya si la wariyey ana nabiya sal alla ly slam kaana wuxuu ahaa qad qaala dalika arrinkaa mid yidhi buu ahaa fii gaswati badrin oo fii sunan abi daawuud waxaa ku sugan xadiid cabdillahi bni cabbaas yowma badrin wuxuu yidhi qaala qaala rasul lahi sal alla ly slm yowma badrin rasuulku maalintii bader wuxuu yidhi man facala kada falahu kada ninka saa sameeya saas buu leeyahy yani falahu min annafali kada wa kada qaala fataqadama alfityaanu dhallinyartii markaa ku yaacday buu yidhi xagga hore dagaalkaysa dhigtay buui walazima almashiikatu alraayaat odayaashiina calankii iyo maaragtay raayaadkii raayadu wayn dhulka udhicineen bay gacanada ku qabteen buu yidhi falam yabraxuu falam yabraxuuha kamay zuulin saa inay yihiin xataa fataxa allaahu calayhim ilaa alla subxaana wa tacala u furay qaala mashiikatu odayaashii waxay yidhaahdeen markii lagu wada hadlay markaa haniimadii kunnaa rid'an lakum low annaku low an low inhazamtum lafi'tum ilayna difaac baanu idin hayno haddii aad soo jabtaan annagun baad maad nagu soo dhacayseen oo annagaa markaa dee garab idiin ahayn marka adigu maxalla shaahidku xadiidku waa dheeraaye waxa weeye rasuulku wuxuu idhahan shay qofka sidaa waxaa sameeya waxaasuu leeyahay qaa'idku markaa waa u bannaantay arrintaa inu idhahdo dagaalka intaan la gelin war ninku waxaa sameeya waxaas ad leedahay idaa ra'aa hadduu arka daalika arrinkaas maslaxatan uu ku arka maslaxadaasoo raajixatan maslaxa raajixa cala almafsadati ka raajixsa cala almafsadati raajixa mafsado iyo xumo raajixa ka ka xoog badan hadduu arko haddaba waa dhici karta dadkii markaa inay si kalaba noqoto arrintiio ay mafsado keentaba oo xag maal isu beddesho dadkiiba markaa animehi jihaadu nink nin waliba xoo raadis arrintu ay noqoto iyadoo qureedu khatar bay keeni karta hadduu arka markaa inaan dadkani dad naf iyo bixin aan ahayn ninba waxoogaa eeganayaa waxaasaan ninkaa ka helo ninba markaa inuu maaragta si kale waa markaa de waa imaamka laga rabaa ninka qaa'idka baa arrinta dib u eegaya waidaa kaana alimaamu imaamku hadduu yahay yajmacu lghanaa'ima hanaa'imka mid jamciya hadduu yahay wayaqsimuhaa oo qaybinaya hadduu yahay ka jamcinaya xoolaha oo qaybinaya lam yajuzu ma bannaana liaxadin axad uma bannaana an yagulla inuu khiyaameeyo minhaa haniimada xaggeedii shay-an shay inuu ka khiyaameeyo wixii meeshaa laga qabtay gaalo inuu xun jeebkiisa gaar ugu ritaa ma bannaana waman yaglul yaati bimaa galla yowma alqiyaama waman axadki yaglul khiyaameeya oo khiyaamo la yimaado oo haniimadii khiyaameeya bimaa yaati wuu la imanayaa bimaa galla wuxuu khiyaameeyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha oo nin baa waxaa qoorta loo saari doonaa neef adhi oo lax ama wan yaani ciyaya waa kii maalintii neefku markaa gacan bixixay u haniim u qaatay qoorta loo saari doonaa qiyaamaha qiyaamadii uu ka hor qaatay yadaan la qaybin wuu la boodi fa ina alguluula khiyaanatun guluulku oo xoolihii aan la qaybin uu wax la sii baxo qofku sii qaato khiyaanatu khiyaano weeyaan yaani min alla baa laga keenay alla yagallu guluulan guluulku markaa waa khiyaamada waa khiyaamada waayo walaa tajuusu ma bannaana annuhbatu dhacuna ma bannaana fa ina nabiya sala allahu alay wasalam naha waa reebay canhaa dhaca iyo nuhbada waa reebay oo cabdillaahi ibnu yaziid xadiidkiisii annahu nahaa can innuhba waa xoolaha muslimkoo la boobo xoolaha muslimkoo la boobo waxaa ka mid oo hadda baabkan ku jira ah haniimadii la dhacay gaalada laga dhacay intaan la qaybin in layskaga takrifo in waxoogaa iska gacan tugaaleeyo qaadqaato arrintaas xaaraan weeyaan wax bannaan maaha waa dhac fa idaa taraka alimaamu imaamku hadduu ka tago aljamca jamcinta ururintii iyo walqismata qaybintii oo waadina uu idno fi lakhdi qaadasho idnan idan fasax jaa'isan bannaan faman axadka akhada qaata shayan shay qaata bilaa cudwaanin tacaddi la'aan ku qaata iyo ziyaadai xadgudub la'aan xalla lahu waxaa u xalaala bacda takhmiisihi markuu khumuskii ka saara kadib xalaal ayuu noqonayaa buu leeyidhi wa kullu maa shay kulligii dalla tusiya cala alidni fa huwa idnu weeyaan wixii kastoo idan iyo calaamo idan ku tusitaa idan bay noqonaysaa wa ama idaa lam yaadan haddaanu fasixin oo maalan idanla'aantu waxay noqonaysaa ma iclaamin oo ma odhanin man akhada kada falow kada man qatala qatiilan falow salaabu caynkaa ma odhan aw masanadina waa idna idnan laakiin idankaas ayra ja- ciidankaasoo hayra jaa'izin midaan bannaanayn ah jaaza lilinsaani waxaa u bannaan an yaakuda inuu qaato miqdaara maa shay qadarkii oo kale yusiibuhu ay heli lahaa bilqismati qisma uu ku heli lahaa inuu qaato ayaa bannaan mutaxariyan xaaluya mid ku dadaalaya lilcadli cadaalad ku dadaalaya fii daalika arrinkaa gudihiisa xoogaa halka sheekh ibnu cuthaymiin wuu u tacliiqinayaadoo hadalkaa wuxuu leeyahay dee sheekhu wuxuu yidhi haddii maaragtay aan loo idninna waxaa isaga bannaan inuu qaato miqdaar wuxuu nasiib uma haddaan imaamkii qaybinaynin wuxuu nasiib u heli lahaa wixii uun munaasib u ah inuu ku dadaalo oo taxari sameeyo markuu khumuskiina ka saaro ayaa loo baahan yahay laakiin hadalka wuxuu sheekhu leeyahy fatxu hada albaabi fi اlxaqiiqati yuujibu akla alghaniimati bilbaaطil baabka haddii la furo oo la yidhaha markaa nin walba haddii aan cid qaybinaynin wixii markaa adugu aad xaq u heli lahayd khumuska markaad bixisa ka qaado baabkaas wuxuu furayaa buu sheekhu yidhi ee haniimadii in baaطil lagu cuno liأnna kula insaanin yadunnu annahu yaakudu wahuwa mutaxarim biاlcadli mid kastaaba wuxuu sheegan doonaa oo malaynayaa inuu qaadanayo isagoo dadaalaya anugu waxaan qaatay waan dadaal waa iska ilaashay mid waliba odhanaya walamru laysa kadalik arrinkuna isagoon caynka ahayne wax badan iska jabka iskaga shubtay wliأnnahu laysa kulu insaanin yakunu cindahu min alamaanati wاddiin mid kastaabaana dadka meesha maraya ammaanaya diinta isku mid kama aha dadku oo wixii xaqiisa ahaa nin waliba qaadan maayo faasawaabu saddu hada albaab sidaa saxa wuxuu yidhi in albaabkaa la awdo ayaa xaq ah oo wixii oo laysu keeno dadkii madaxda ay qaybshaan mooyaane inaan ninna lagu sii daynayn saasaa saxa wa an yuqaala waa in la yidhahdo laysa liaxadin an yaakuda ilaa bima yaraahu alimaamu fii qismati alghaniima wixii ninkaa madaxda u qaybsho mooyaane cid wax qaadan kartaa ma jirto insaan la yidhaahdo waa asaxa buu leeyahy weliba siba wadciga hadda la joogo awey macnahaas way ku socon kartaa waayo wuxuu yidhi waman xarama cala almuslimiina muslimiinta qofka ka u diida oo ka xarima jamca almaqaanimi haniimin in la uruuriyo qofkii diida walxaalu haadi alxaalu xaalku haadii sidaa uu arrinkuna saa u yahay aw mase abaaxa banneeye lilimaami imaamka u banneeyey an yafcala fiiha inuu ka samay maa yashaa wuxuu doono faqad taqaabala alqowlaani labadaa qowl way isqaabileen taqaabula arafayn laba araf isqaabilkoodii oo kale oo ah ifraad iyo tafriid laba dhinacoo nimba meel loo adkiyey adayg iyo maaragtay iyo dabcin baa meeshaa ku jira wa diin اllahi wasatun diinta ilahayna waa dhexdhexaad wاlcadlu fi اlqismati cadaaladda qaybta wax lagu qaybiyaana an yaqsima in loo qaybiyo way lilraajili sahmun kii lugaynaya wayn saami la siiyo walilfarisi dilfarasi alcarabiy faraskii carabiga ahaa kii u saaxiibkaana alaaatu ashumin waa in la siiyo saddex saami arbacatu khamaas saasay noqonaya sahmun lahu sahm isagaa leh kifaariskii wa sahmaani lifarasihi laba saamina faraska leh haakadaa qasama الnabiyu salى اllahu alيه wasalam caama khaybara rasuulku maalintii khaybar caynkaas ayuu wax u qaybiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo xadiidka cabdillahi bni cumar anna rasul اllahi sal ا alay slam jacala lilfarisi aw lilfarasi sahmayni jacala lilfarasi sahmayni walisaaxibihi sahman baabka maruu ka hadlayay baabu sihaami اlfaras maruu ka hadlayey wuxuu yihi faraskuna wuxuu leey laba saami saaxiibkiisuna wuxuu leeyay sahmi buu leeyahy raajilku isaguna hal saami buu leeyy ninka lugaynaya wa min alfuqaa'i fuqahadii waxaa ka mid a man baa ka mida yaquulu odhanaya lilfarisi sahmaan ninkii fariskaa laba saami buu leeyahay oo macnaa sahmna isagaa leh sahmna faraskaa leh walawalu ka hore oo maxay ah inuu farasku laba sahmi leeyahay ninka fushayna sahmi leeyahay ayaa huwa isagu alladii kii weeyaan dallat calayhi sunnatu saxiixa sunnaha saxiixada saynu xadiidkan aqrinay oo kale sunnaha saxiixadii kaas ayuu tusinaya weeye walianna maxaa yeelay anna alfarasa faraskii yaxtaaj wuxuu u baahan yahay ilaa ma'uunati nafsihi naftiisa kharashkii naftiisu u baahan yahay iyo wasaa'isihi kii hogaaminayay ee goday kharashkiisii u baahan yahay wa manfacatu lfarisi bihi kafuushan manfacadiisa ayaa agaru ka badan min manfacati raajilayni laba luga inay manfacadooda oo ninkaa fuusha faraska ayaa ka manfac badan oo dee ku dagaalanka tababarka waxaa ka mid a furuusiya wax la yihahdo marka tababarka ku tababar qaadan jira waqtigii hore faraska naftiisaa la baraya suu ragga ula dagaalamo iyo fardaha marka dagaalku ninkan keliya maaha faraskani qaab dagaaleed buu samaynaya sida qudhiisu ninkan buu la dagaalamayaa faraska uu fuushaya buu rabaa inuu maaragtay barbar ugu tuuro si ninka loo dilo oo faraskana isaga tababarano jabsan marka arrintu maaha fuulnimaadu meeshaad ku ordayse isaga naftiisaa qayb dagaalka ka ah isaga qayb dagaalka ah oo markaa qaab loo tabari jiray baa jira faradaha waayahay wa minhum waxaa ka mida man baa ka mid a yaquulu odhanaya yusawaa waa la simaya bayna alfarasi alcarabiyi waalhajiin faraskii carbeed iyo walhajiin kii iska dhalka ahaa fii haada waxaa weeye maaragtay muwalladkii faras muwallada oo isaguna markaa faraskii kii carabiga mid carbeed faras carbeed iyo faraskaa iska dhaleen baa hajiin la yidhahda markaa qaar baa simaya oo le labadaas waa siman yihiin wa minhum waxaa ka mid a man baa ka mid a yaquulu odhanaya alhajiinu kii hajiinka ahaa muwalladka ahaa yushamu dhow waxaa loo saami looga dhigaya sahmu waahid hal sahmi baa la siinaya kamaa ruwiya can nabiy sal lla slm iyo asxaabi si laga wariyey siiqa tamriid buu ku warinaya inaanu adkayn xadiidku waalfarasu alhajiinu faraska hajiinka ahi alladii kii weeye takuunu ummuhu hooyadii nabatiyatun ay ahayd waqad yusamaa in lagu magacaabo ayaa la arka albirdown wa bacduhum yusamiihi wuxuu ku magacaabaa altatariyu marka waxa weeyaan sawaaun kaana markaa waxaa siman xisaanan ahaaya mid qoodha oo faxalah aw khisiyan dhufaan ahaaya wayusamaa alikdiishna waa lagu magacaaba aw ramka ayaa lagu magacaaba wahiya markaa bardoonka ama hijiinkaasi alxijir weeyaan waa waa tii dhadiggahayd wey oo xijirigu tauntaagaa buu ka wadaa marka waxaa jira nooc le hajiin ama birdoon oo waxay leeyihiin waa fardihii waa nooc fardaha ka mid ahoo maaratay xagga jidhkiisuna aad u wen yahay acdaadiisu ay xoog badan tahay xagga waaweyn oo xaggiisu qawiyularjul cadiimulxawaafir xagga maaragtay qoobkiisuna ay aad u waaweyn yihiin oo birdoon baa la yihahdaa ama hijiin oo faras markaa faras carbeed iyo faras kale oo fardihii markaa reer nabadiin shaamiintii kuwaas kuwa xagga reer rumka ahaa baa iska dhalay marka asalkiisa farasku ka soo jeedo ee waxay leeyihin noocaa waaweyne birdoonka la yidhaahdaa waa buuraha iyo ku ordaa iyo waa waa nooc markaa buuraha iyo ku aad u yaqaan laakiin bananka iyo waa lagaga fiican yahay marka waana nooc culus waaga waaweyn yahay oo tilmaantaasu leeyihi marka kaas waxaa ka fiican bay leeyihin faraska carbeed yaa ka jabsan oo ka maarata ka dagaalka ka fiican kaa waa sahma la siiyo ragna waxay leeyihin war faras faras unbaa la yidhahdaayo walkhayla walbigaala walxamira litar khaylun baa la yidhi khayl ka bixi maayo waa farase waxbaa inoo kala saarsaarinaya ama ha ahaado mid iska dhaara ama midka carbeed ha ahaadee waa isku wada mid waa khilaaf baa masalada ku jira marka waxyaabuhu ay ku kala duwan yihin buu sheegayaado siay salafkii yeeli jireen oo baalan dee tiknikadooda waa dagaalka waa tiknikada dagaalka aad mogta marka qaar baa weerara qaar baa difaaca masalan xaaladuhu waa kala duwan yihin wuxuuhi kaana salafu salafka waxay ahaayeen yucidduuna lilqitaali dagaalka waxay u diyaarin jireen waayahay alxisaana xisaanka faraskii waa liquwatihi xooggiisa iyo waxiddatihi adaygiisa waaya oo markaa dagaalkii ama difaacii ama weerarkii weliba difaaca loo badinaya walikaarati duulimaadka waxaa loo diyaarin jiray iyo walbayaati kubariga habeenka lagu baryo duulaannimo habeen la galo alxijira nooca alxijirka la yahada digga ah ayaa markaa duulimaadka noocaa ku fiicnaa maxaa yeelay liannahu laysa laha uma sugnaanin buu leeyahay noocaa dhadigga ah sahiilun danan iyo codkii dananka uma sugna sahiilkaasoo yundurula caduwa cadowa uga diga fa yaxtarizuuna markaa dee waa ka ixtiraasiya oo noocaa dee dananka dheer codkaa keen wuxuu keenaya markaa inuu moog tahay inuu dee maruu ku dhufto oo la maqlo mar haddii duulimaad lahayn waxaa rabaa in si yarahoo soo saloo galo cadowga sanqadla'aanad mar daraq lagu yidhahdo markaa saasay u dooran jireen walisayri yani waxay u diyaarin jireen safarka dheerna alkhasiya ka dhufaankaa oo ka dhufaankaa waa dheere kaynaan dheer buu kuu gelaya kaynaanka dheer buu gelaya midda kale wuxuu liannahu kaa khisiga ee dhufaana leey asbaru cala asayri wuu u adkaysi badan yahay socodka oo aad buu u adkaysanaya waay marka siyaabahaas waxu kala eegi jireenoo dee fardahooda iyagu waa tiknikadooda dagaalka ma maxaa weerar maxaa difaaca iyaga wa idaa kaana almaqnuumu hadduu yahay shayga la haniimaystay maal uu yahay maalkaasoo qad kaana u sugnaa lilmuslimiina qabla daalika wakhtigaa ka hor muslimiintu ay lahayd oo min caqaarin hantidii maguurtada ah aw manquun ama waxa yani la guuree la rara ah oo waculifa la aqoonsado saaxiibuhu saaxiibkiisa la aqoonsado qabla qismati intaan la qaybin fa innahu yuraddu ilayhi waa loo celinayaa biijmac lmuslimiin muslimiinta kulankeeda ijmaaceeda waa horaan muslimiinta inta mar duulaan la galay gaaladii mantay yar baqay rogatay muslimiintii bay wax badan ka dhaceen markaa nin unbaa xoolihiisi lahaya halkan maanta halkan hebel iyo hebel dhowr nin baa lahaya xoolahoodii oo la gartay ama dee baabuurtiisa haato ama arigiisi ama geeligiisi ama waa kas markii gaali xoolada soo qabtay gaalinta lagu duya lasoo dhacsaday intaan xoolahan la qaybin haddii la qaybsho waa macno kale intaan qayb aanay dhicin la dhowta nin muslima milkiyo gaal laga helay intaan la qaybin haddii ninkii muslimka ahaa ee xoolaha la halkayso tag war neefka anigaalo waagii layga dhacay ma saasaa arrintu macadday markhaatiyaanay shuhuud markay caddaato waa lagu wareejina waayo qofka muslimka ah xoolihiisu marna meel kuma xalaaloobayaan gaala hadday dhacday xalaal noqonayaan sidii un bay dulmiga kaga maqan yihin wixiisi markaa hore qaadanaya waa biijmac almuslimiin arrintaas wa tafaariicu lmaghaanimi hanimooyinka furuucdeeda iyo axkaamu axkaamteedu fiiha waxaa ku sugan aaaarun wa aqwaalun axaadiii aqwaal badan baa ku timi buudi ittafaqa almuslimuuna muslimiinta isku waafaqeen calaa bacdiha barhkeed wa tanaasacu ay ku murmeen fii bacdin fii bacdi dalika arrimaha ka mid a laysa haadaa mawduuca halkani mawdicii lagaga hadli lahaa maaha buudi wainama algaradu ujeeddadu waxa weeye dikru ljumali aljaamicati jumlooyin wax soo ururiya inaan idiin sheego maaka ku talagalay buudi waa kitaab yaroo gaaban laakiin waxaa ku saabsan maqaanimta iyo haniimooyinka axkaamtooda meelo kale kitaabuuljihaad baa lagaga hadlaa anuguse waxoogaa yaroo maaragtay eraya ah koob kooban baa halka idinku sheegay buudi ahaani ka labaad asadaqaat weeye maalkii dawladda islaamka sakooyinkii baa ka mid ah wa ama sadaqaatu sakooyinkii fa hiya iyadu liman bay u sugnaatay sama allahu tacaala alla u magacaabay fii kitaabi kitaabkiisa oo ku magacaabay faqad ruwiya can nabiyi sala allahu alay wasalam rasuulka waxaa laga wariyey waa sidaas siqow tamriid ugu keenayoo xadiidku waa daciif oo sanadkiisa cabdiraxmaan ibni ziyaad bin ancam alafriiqi baa ku jira oo daciifa xagga xifdigiisa waayo marka uu leeyahay waxaa la weydiiyey rasuulka ana rajulan baa sa'alahu weydiiyey min asadaqati buu weydiistay inuu wax ka siiyo zakadii wax laga siiya buu weydiistay faqaala wuxuu idhi ina allaha alla subxaanahu wa tacaala lam yarda fi sadaqati zakadii ugama raali noqon biqasmi nebiyi nebi qaybintii ugama raali noqon walaa hayri hayrkii qaybintiina ugama raali noqon walaakin e jaza'ahaa amaaniyata ajzaa'in siddeed qaybood buu googooyey isaga qaybshadoo cidnooma dhiibin rabbi baa qaybshoo googooyey o siddeeddaa qaybood baa iskale fain kunta min tilka alajzaa kuwaa la googooyey qaybaha siddeedda haddaad ka mid tahay acdaydka honkusinayd waayo markaa zakadii dee waa xoolihii islaamka dawladdaadoo gacanta intay ku dhigto ayaa shacab weynihii bay u kala qayb qaybinaysaa maxaa faqiira maxaa miskiina maxaa maxaan ku dhahdaa yani maarata khaarim ah maxaa dayn lagu leeyahay daynku muxuu yahay maxaa mujaahid ah maxaa waddada hayoo jidka hoosayda ka goday maxaa kana xoolaha maalka islaamka weyy oo iyadaa gacanta ku dhigaysa iyadaana qaybinaysa wuxuu yidhi faalfuqaraa'u fuqaradii walmasaakiinu masaakiintii yajmacuhumaa labadaa waxaa jamcinaya oo kulminaya macna alxaajati baahi macnaheed ee alkifaayati ku filaansho loo baahan yahay oo falaa taxilu xaalumaaha sadaqatu sadaqadiiyo zakadii liqaniyin qof hodana zaka umaaha maaragtay xaalumaaha walaa liqawiyin mid qawiyana xalaalumaaha oo muktasabin yani muktasibin wax kasbanoo kasab haystaa aduu qaniga dhowr baa laga soo reebaa uu ka mid yahay dee ninkii caamilka ahaadoo kale iyo ninka qani buu ahaa waana caamil mar hadduu ka shaqaynayo dee mushaarada waa laga siinaya marka waaa faqiir iyo miskiin waxaa jamcinaya baahi mid waliba wax ku filan ma haysto wax ku filan buu baahan yahay kifaayaduna waxa weeyaan bay leeyihiin sidaas raajixa in la siiyo qofkan miskiinka ah sanad wax ku filan waa in la siiyo ilaa zakada kale laga gaaro oo sideedaba waxaa la rabaa xoolahan markaa zakada ah dawladda islaamka waxaa laga doonaya inay qorshayso oo dadkii inay hawlgeliso oo miskiinku inuu meel isaga fadhiyo miskiin baanoo waxaan u fadhiyan wax in la siiyo weligay sax maaha waxaa la leeyahy wixii shaqaalaha waryaa maxaa shaqa taqaanin fuqaradii haye maxaa tahay wastaad baanay haye maxaa tahay waxaanay nijaar baanay maxaa tahay waxaanay dib u kornayay sabaak baanay abdilaahi wax dhadhaali waxaa isku waxaasaa aqaana macaynkaas ahaa qalab imisaad u baahan tahay qalabkaaga imisu ku kacaya nijaaradda iyo alaabtaad ku shaqaysanaysa wax kula soo baxaysa maxay ku kacaysaa intaa iyo intaa oo ta laga saaray laguma arki kara maanta kadda miskiin hawlka dhaqa shaqayso qolowba shaqaa loo tiraya waxaa rabaa in laga saaro maanta intaasoo miskiin waa inay sanadkan baxaan sanadkan baxaan ummaddoona waxaa rabaa in faqriga laga saaro shareecada islaamka oo gaaladan hadda waxoogaaga dadka ay quudinaysa masaakiin ay bixinayso shaqa ay islaamku lahaa weeye hawsha islaamkay ka faa'iidaysteen gaaladu muslimkaa yaqaana inaan miskiin laga aqoon dhexdooda oo ma bannaano qof dawarsada islamka lagama yaqaano qof inuu istaago lama ogola ilaa hadda baadan baa keento cid waxsinaysaan jirin dawlad baan jirinay qof iska dawarsanaya dadka qaar baa shaqo ka dhigtay waxaani ma aha shareecadu ma ogola waxaan iska bariyee shaqo la yidhahdo dawarsi oo tuugsadeen la yidhahdo dad ummaddana tuugsada la la yidhaahdo shareecadu ma taqaana ma hora gudaha lagu wada guuri la ciidh laha oo la shaqaystaan odhanahay inta waxay ku shaqaystaan la siiyo waxaa lagama ogola diinta islaamka marka miskiinkan xaajadiisa la siinayaadoo haddii markaan shaqo aqoonna waa la siinaya shaqo inaad wax bartana waa la doon waxna waa la baraya oo ka warna haddii haddii la siiyo hadduu wixiisa dam hadda ka siinayo ma biil ma looga dhigi karaa ha biil baa looga dhigi karaa sida uu ibnu cuthaymiin qulis kitabka ku tilmaamaya waxaa la leeyahaye waxaa waxaad yeelatay labiyo to maxaad yeelatay maaraya shan kun ama laba kun oo doolar baanu sanadka ama kun doolar baad sanadka maaragtay leedahay soo ma garan intaasaad nagu leedaho zakadaadii ah bishii maxaad u helaysaa intaa halkaa ka qaado halkaa ka soo doono waxaagina waa ku yaali labiyo tobankaa kunkaagii doolar iskuma filid waayo sa kaa muuqata nin isku feel ma tiid waa la maamulaya ummadda in la maamulaya shareecadu dawladdan dhan islamka waxay u taagan tahay dadka inay maamusho waa lagu maamulaya halkaa ka qaada biilka wakuwaas iska jir baa leeyahay maanta kadib yaan lagu arkin wixii waa iga go-een iyo caynkan iyo caynkan waayahay wuxuu yidhi waalcaamiliina calayha ayaa iskale kuwii ka shaqaynaya hum iyagu aladiina kuwii weeyaan yajbuunahaa zakada uruuriya wayaxfaduunahaa ilaaliya wayaktubuunahaa qora zakadii iyo wanaxwu dalika waa kii karaaniga qoraya iyo yani xooli maalan geeli baa lasoo urinaya arig baa lasoo urinaya mid waa xisaabiyi oo xoolihii ugu xisaabinaya imisa kunoo halaa dalkaa jooga imisa adhiga imisa waa karaani mid waa waa dhoobiga raaco waa ilaaliye xoola raac xoolihuu yaqaanaa waa shaqaalahaas ku qaadanaya waa raacayan xayna way raacaysaa xayna waa xisaabiyo wabay xisaabinayaan xayna waa kuwa marka hore ururinaya oo marhiye adhiga soo daa intaas iska intaa imisaad haystaa intaa ka soo saar intaa intaa ka soo saar raggaasaa marka hawlaa iskale waa nimanka noocaada shaqadaa leh waa shaqa dhane nimankaas mushaar bay ku leeyihin mushaar bay ku leeyihin waa la siinaya iyana caamilinta oo wuxuu keenaya ibnu cuthaymiin su-aalo oo haddii nin adiga ku wakiisho bal ka warna hadda oo yidhaahda maaragtay bal tobankaa kun ee doolar waa zakadaydii ama shantaa kun ee doolar waa zakadaydii waxaad yeeshaa qaadoo zakadaa wixii masaakiin aad aragto u qaybi adaan ku wakiishaya haye ma odhanaya de hamba fuqaradii baan ka mid ahay anaguba ama fuqarada iska daaye inuu yidhahda caamiliintii baan caamil baaban ahay de sawna shaqaynay maaha tobanku qaybinteed ma hawl yar ba tobankoon meel baad dhigaysaa marba waxaad u yeehaysaa maaragtay bal fuqarada halkaa imisaad jooga xagga wax lagaa u safarto xaggaad iska soo egtay imisa halkaad jooga waxaad kala qaybinaysaa shaqaali ma is qori kartaa ma odhan kartaa caamil baan ahadoo caamilnima waxaan ku qaadanaya jawaabtu waa mada caamilnimati wakiil baa tay waxaa lagu wakiisha iyo ama waxaa tay warma kaa bixi karaa inuu daanu shaqo kumali meel ha dirso yaa kugu xaqsay marse haddaad la wareegtay wakiil baa tahay nin la wakiishay wixii loo wakiishay unbuu ka shaqeeyaa shareecada wakiilku sidaysaba maaha maaragtay inuu xawaalaan ku tasarrufo wakiil baa tahay wixii lagu diro umaad ku shaqaysaa mushaharna kuma lihid haddii isagu ku siiyo waa baab kuu garto dee nin baad wakiil ka tageen xataa haddii waxoogaa reer intuu isxilqaamo yaa reerkani sida maaraba zakadii aan iska uruurinno oo reerka inta la dhex maro qabiilka la dhex maro oo waxoogaha lagu celiyo markaa wixii baabaanaya aanu iska uruurin kuwa ay dirayaan caamiliin ma la odhan karaa maya caamiliin maa kuwaasina waa iska reer waxoogaa heshiiye uun oo wax wanaagsan oo khayr ay qabanaya shareecadii fulina waa fiican yihin laakiin waxaa la rabaa raggii diray dee hawshan u diray inaydan war waxoogaa bal nimankan hawsha u dirannana khayrka aan waxoogaa bal siino inta ayaamahooda dhowrka cashay maarata hawsha ku jiraan ogaha la siiyo habeen dhaxyo ogaha hala siiyo maamul markaa dawliyahoo nidaamsan weeye waxaan caamiliinta laga hadlaya ee maaha waxoogaa yaro meel ku heshiisayn odhanayso caamiliin baan iska no xoola islamka ad kurataan sax maaha waa idin kala jidgooya haddii la yado xoogaa la soo urur hadday qaateen iyagii ninkii iska bixinaya walba xoolaaba dhexda ka baxaya afartan xoolihii ha urur soo tartay marka haddii iyaga waxaa la siiya la yihahda nimankan shaqaynaya hadday doonaan inuu tujaarba eh masaakiin badan baa meesha ku lumaysa xoolihin la beekaamiyaa la rabaa marka caamiil ma tiidin kuwaa reer ku dirsa eegoo guddida ah guddidaa reer ku dirsa isigada soo ururinaya caamiil ma aha la soco ku qaadan maya mushaar laakiin waxaa xil ka saaran yahay ragga diray dee maaragtay guddoonka reerka iyo guddida dirtay waa inay meel wax uga farsamaysa iyadaa taqaanse wax u aamurati waa garan soo maha barnaamijkaas ku soconay waayahay wuxuu yidhi wاlcaamiina عalayha wاlmualafati quluubihim wاlmualafati quluubuhum iyo kuwa maaragtay quluubtooda lasoo dumayo sanadkurum waan sheegi doonaa buuri insha allahu tacaala fii ma dib ukaa kuu dhigay wa fi riqaabi wa fii faki riqaab qoor xoraynteed ayaa lagu bixinayaa maxaan ku dhahay zakadii sadaqadii yadkhulu fiihi waxaa soo gelaya icaanatu lmukaatabiina kuwii la kitaabaynayey oo addoonkii lahaa maaragtay waxaan rabaa inaad addoon zaydkiisa ku yidhi inta haddaad ii keento waxaan ku siinayaa inta haddaad ii keento waan ku xoraynayaa wixii noocaa ku saabsanaa waxa weeyaan waa loogu kaalmaynaya waa la siinaya waiftidaa'u lasraa dadkii asraha ee la haystay soo furashadiisa waa lagu bixinayaa markaa qaybtaas wacidqu riqaabi qoore xorayntood baa lagu bixinayaa haadaa kaas baa aqwal aqwaal aqwaalkaasaa ugu markaa ugu xoog badan fiiha masalada ku saabsan in markaa lagu xoreeyo markaa dadkii addoommaha ahaa waalghaarimiina ayaa la siinayaa kuwii gashiga ku jiray deynka lagu lahaa hum iyagu aladiina kuwii weeyaan calayhim korkooda diyuunun waa dadkii deynka lagu lahaayo korkooda deynkuu ku sugnaa oo laa yajiduuna aan helayn wafaaha oofinteeda fa yuctawna waa la siinayaa wafaa'a duyuunihim diyuuntooda oofintoodii baa la siinaya walow kaana kaiiran deynkaasi ha badnaadee mar haddii ninkii dayn lagu leeyahay deynkaa waa laga bixinaya ilaa an yakuunu inay yihiin mooyaane harimuu kuwa ku gashiyoobay fii macsiyati illaahi macasi ilahi bay ku gashiyoobeen waxba laga bixin maayo kuwa falaa yucdawna la siin maayo xataa yatuubu ilaa ay toobad keenaan waxaan rabaa dadkii haddii qofkii dayn lagu leeyahay waxaa weeye daynkii waa laga bixinaya laakiin waxaan rabaa daynkaasi bishardi inuu yahay qofku dayn un dee si allan qof iska qaaboobay waxbaa deen amaha bu qaatay biilkiisa reer waxbuu waxbuu maaragtay waa laga bixinaya dhib male hadday daynku waddan xalaal ay tahay laakiin ninkii qaadwala ahaa qaadkii waa ku go'ay ya qaadwali qaadkii waa ku go'ay dayn fara badan baa lagu yeeshay tolkiiba kusoo dhexdhacay waryaare waan gashiyaysanaaye waad ogeydeeno waxoogaa markii dee dukaanka qolkii maxaa loodhan jiray meeshii yareeday furayd maqsinkii meel iska war beladii halkii waxay dee iga liyo dayn bay ugu go'an waxaan rabaa zakada haddayna wax kala siinayn zakada inay siisaan haye ma la siinayaa afkaa loo geli maayo maca salaamaada meelaaga nagala kaxay oo haddaad badda u furtaan haddana u iska bixin berina uu ku qaamoobi zakadiiba qaad baa cunaya markaas uma hadle gamba la siin maayo waxaa la siin maayo waa xaaraan dugaankii sigaarka iibinaya sigaarka lahaa baa sigaarka jumlaka jumladaha uun had iyo goor sigaarka soo waaridi jiray baa isna waxaa ku goay xisaab fara badan waa daymoobay waxbaa laga bixinaya isagana wuxuu ka shaqaynaya sigaar bua waa xaaraan zaka ku bixi mayso saan ku waday marka wax kastoo xaaraana oo qof ku gashiyoobay zaka laga siin maayo la soco waayahay qofkii marka haddaba daynka lagu lahaa qofkan daynka lagu leeyahay zakada marka la siinayo ma waxaa la siinayaa ma isagaa farta laga saaraya oo laleeya hoo oo deynka iska soo bixi mise ninkii dayn kula war baru yeerkii dayn kugula war ma ninki misaad kula intaa hoo war waa kaa bixina waa kaa deenkii saasa lagaga bixin see la yeelaya arrintii tafsiil bay u baahan tahadoo haddii ninkaan deynka lagu leeyahay oo waa iska muflis yahay ama musrif waa iska yahay oo haddii haddana aynu farta ka saarro ila awal waxaa haarimiin bay ahayd ninkan waa haarim gashi lagaga bixiya yahay farta haddii laga saaro gaariba maya xagga eh isagaaba cunayo danka siinaya ya lacagtiina dayn buu qaatay haddii ninka si aynu ku ognahay waa laga bixinaya waxaa leeyahay okaadi adiga lagu aamini kari maaye daynkana waa lagaa bixinaya war wixii waad ka qaadatay war wixii dukaamadii bakaaradii raashinku ka qaadata kaana imsaa ku leeyahay nintaa oo waa laga bixinaya warkaa ma fahamteen haddaynu ognahay ninkan inuu iska qaaboobay oo haddana daynku shidayo oo dhibaataynayo ogya aaminana farta laga saaraya waradoo iska soo bixi daynka saasaa la yeelaya warkaa ma garata waayahay ninkii kun doolar baa lagu lahaa dayna zakadii dawladda islaamka zakadii ay bixiso waxaa la yidhi ma kun doolar baa lagu leeyahay haa hoo kunkii doolar iska soo bixi ninkii buu tagado wuxuuhi war miyow daynka adigu lahays kun soo maayn haa kunkii waan kuu wada markaas maasha allah war heer si fiican baad yeeshee boqol baan kuu daayey sagaal boqol iyo sii boqolka ayaa leh dawladdii baa lagu celinaya oo xaaraan ma cuni karo afkaa geli maayo shan kuma leh sababtoo ah dee gashi baa loo baxshay xoogaan islaamkaa leh daynkana maxaa loo bixiyey maxaa loo bixiyey de daynka in lagu baxshaa loo baxshay wixii soo noqday islaamku muu soo noqday sidoo kale wakalada had iyo goor waxaa su-aalo ka yimaada dadka qaarkood masaa'ilka waxaad moodaa waxoogaa xagga adduunka dadka xoola jecel baynu soomaali nahaadoo waa layska gurtaa nin baa wakiil laga dhiganaya maalan hebel oo dharkaa alaabtaa soo iibi maaragtay ii soo iibi odhanayaa oo talo qiimihiisu isu joogaa suuqa intaasu ka marayaa bal intaas soo siiya waka ah suuqii buu la tegey intii in ka badan buu ku helay ya markaasuu odhanaya dee aniga ninkii intaasunbu suuqu joodo meel adag baan ka raaraadiyado waxoogaayaan ziyaada anigaa iska leh xaarahan weeye waxba kama jiraan ninkaas wakiilka ba waxaan leh wixiise usoo baxeen wixii aad u iibisay ninka kan wixii u soo baxay ama suuqa ugu soo baxo ama sicir raganimaad kusoo saartay ha ahaato shala ku milid adugu ninkii xoolaan loo baara haddaad qaadatana xaaraan baad cuntay iska ilaali ninka wakiilba haddaad tahay wixii laguu dirsaday sidaad u oofinaysaa sidaad oofinaysaa wixii soo noqda isagaa loola noqonaya ninkii ilaha war saasaa wax u dhaceen qiimaha suuqu saasuu ha faa'ido badan baa meesha saaran dee maxaad ila damcday war waxoogaa ka qaado war hadduu ku ogolaado kala ama inoo kala qaybi ay laakiin wakiil ba ahdo tasaadun iska tasarruf iska ilaali waayahay wuxuu yidhi wa fii sabiili illaahi wa fii sabiili illaahi baa lagu bixinaya hina sadaqadii wahum iyaguna alguzaat weeyaan kuwa duula alladiina kuwaasoo laa yucطawna min maali illaahi maa yakfiihim lighaswihim wahum alguzaatu guzaadi weeye alladiina kuwaasoo laa yucطawna aan la siinayn min maali illaahi maalki ilaahi maa yakfiihim lighaswihim oo fayucطawna maa yugzawna halkaa maxaa ku yaala tagno waxba ka sameeya laa yucطawna laa yucطawna min maali illaahi maa yakfiihim lighaswihim yaani duulaankooda wax ku filan maalka loo siin maayee laakiin waxaa la siinaya fayucطawna waxaa la siinaya maa yugzawna dii waxay ku duulaan waxay ku duulaan oo duulaanka ku galaan un baa la siinaya aw amase tamaama maa shay dhammaystirkeed baa la siinayaa yagzuuna bihi ay ku duulaan waxbay haystaan waxbaa loogu daraya oo min khayrin fardihi ah wa silaaxin yani hubkii ah wa nafaqati nafaqadii ah wa ujrati ujradii ah walaxaju xajkiina fii sabiili illaahi baa meelaha qaarkood min sabiili illahi baa qaarna qoraya kaasaad moodanaysa xataa walxajkuna min sabiili illahi buu ka mid yahay kama qaala nabiyu sal allahu alay slam oo markaa fii sabiili illahi qowlka raajixa ee jumhuur aleh calmak ay qabaan zakada fii sabiili illahi marka laga hadlayo waa jihaad fii sabiili illah jihaadka ayaa loo jeeda marka jihaadka ayaa lagu bixinayaa zakadii oo dadkii duulayey ee baxya baa lagu dirayaa ama maalan hubkii ay ku duulayeen qofkaba la diyaarinaya isaga iyo hubkiisi iyo wixiisii saanadiisi rasaasi qoryihiisi wiisi qofkaas gaarigii baa shitaafka lagu shubaya wakaa fikirkaasi wiisi yalla dhaqaaji ya marka waxa weeye wixii jihaad fii sabiili illaahi ah ayaa raajixa masaladaas ama jumhuur ahlicilmi madaahibtu ay qabaan waa caynkaas qolyaha qaarkood iska tawasucay way jiraan wax fara badan soo geliyay fii sabiili illahida iska jiraya wabni sabiili huwa isagu alladii kii weeyaan yajtaazu min beledin beled ka gudbaya ilaa beledin kale u gudbaya kaasa ibnu sabiil la yidhahda waa ninka waddada haya hodanba gurigiisa ha ku ahaado laakiin mar haddii saaydu ka go-anto meesha marayo waa la siinaya athaaliu alfayu faygi weeye wa ama alfayu faygu fa asluhu asalkiisu maa dakarahu allahu tacala wuxuu ilaahay sheega weeye fii suurati xashir uu ku sheegay allatii suuraddaasoo anzalaha allahu alla ugu soo dejiyey fii gaswati bani nadiir uu ku soo dejiyey bacda badrin bader gadaashii u soo dejiyey min qawlihi tacaala wamaa afaa allahu calaa rasuulih markaa fayga waxaa la yidhahdaa waa maalkii gaalada laga qabsaday dagaalla-aan lagaga qabsaday niman gaalada ahaa hanjalaadii cagajuglayntii wibay waa laydin gelaya waa laydin wibay kala yaaceen waa firdheen markaasay xooli iyo waxay ka carareen ama dhulkay deganaayeen iyo beeri wixii yaallay baa dunida lagala wareegey fay baa la yidhaha kaas oo haniimada sida loo qaybin maaye qaab kale ayaa isna loo qaybshaa dawladdaa iska leh wa ama alfayu faygii wuxuu yidhaha wamaa afaa allaahu wamaa wixii afaa allaahu alla subxaanahu wa tacaala uu soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu ku soo celiyey oo minhu oo min alkufaar uu ka soo celiyey famaa awjaftum famaa awjaftum yacni kumaydaan duulin oo kumaydaan weerarin calayhi korkiisa min khaylin farda kumaydaan kicin oo kumaydaan duulin walaa rikaabin rakuubo kumaydaan weerarin rakuubku waa awrta awrta waa lagu duuli jiray waagi hore waa la tabaraa qudhiisa awrku inuu duulo duulimaadka galo la kuulo walaakina allaha alla sayusallidu waa ku sallidaa rasulahu rusushiisa calaa mid mid korkiiba ku sallidaa yashaa uu doono wallahu alla calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun qaadirun allaha kale awoodo weeye waayahay maa afaa allah waxaa la soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa ku soo celiyey min ahlquraa qaryooyinka xaggooda xaalay ka ahaadeen ama xaggooda laga soo celiyey bay iska dheen falilaahi waa xaq leh alla subxaanahu wa tacaala iyo walirasuuli rasuulka walidulqurbaa dadka qaraabada u saaxiibka iyo walyataama agoommaha iyo walmasaakiini dadkii masaakiinta ahaa iyo wabni sabiili ina jid ninkii jidka hayey kay laa yakuuna si aan u ahaanin maalkaasi ama faygaasi duullatan mid ku wareega baanu saa u yeellay baynal akhniyaa akhniyada dhexdeeda on mid ku wareegaalaysta aan u ahaanin ee gacantooda ka baxa minkum xaalay akhniyaasi ninka idinka mid yihin wamaa aataakum wuxuu idin siiyaa rasuul rasuulku fakhuduuhu qaata wamaa wixii nahaakum idinka reeba canhu xaggiisana fatahu ka harsoonaada waataquu allaha alla subxaanahu wa tacaala ka cabsada ina allaha alla shadiidu alciqaab ciqaabkiisu ku adagyahi wey alla subxana wa tacaala marka wuxuu inoo sheegay wixii ilaahay ka soo celiyey afaa allahu faygu waa wixii ilaahay ka soo celiyey gaaladii oo isagaa kuu taxliilin doono oo sheekhu isagaa tilmaami doona maalka asalkiisaba waxaa loogu talagalay ilaahay subxaana wa tacala in loo kaalmaysto lagu caabudo addoonka waxaa loo abuuray ilahay inuu caabudo maalkana waxaa loogu talagalay ilahay in loo kaalmaysto asalka maalka muslimkaa leh macnaa fahma xoolaha yaala adduunka yaalla ya qof muslimkaa leh loogu talagalay asalkii isagaa leh oo waxaa rabaa dadku inay muslimiin noqdaan ila ilahay muslimuu rabaaye inaad muslim noqotid maalkiisana aad ilahay ku caabudid oo isaga waxaad cunaysid iyo aad u kaalmaystid alle adna aada la caabudid markaa fay baa la yidhaahdaado ciddii lahayd baa loo soo ceshay ciddii lahayd oo maxay ahayn kuwii lahaa muslimiinta saasaa lagu jeeda marka shan meeloodaa loo qaybinaya lilaahi walirasuul oo rasuulka iyo markaa dee waa khasnada dawladda ku dhacaysa ka labaadna waa dilqurba oo rasuulka qaraabadiisa oo iyagu zakadan waxba ku lahayn baa halkana tacwiid looga dhigay wixii agoommo ah wixii masaakiin ah wixii ujidka haya waxaaso dhan baa la siinaya waxaaso dhan xilkooda wuxuu saaran yahay dawladda islamka buu xilkeeda saaran yahay iyagaa maamulaya oo qaybqaybinaya oo siinaya oo xikmadda meesha ku jirta waxaa weeye xoolihii uunsaanay had iyo gooraale gacanta qariga ugu jirin dadka hodanka ahun baa waxaa la doonaya markaa inay ka soo dhacaan oo dadka muslimiinta gacantoodan ay galaan waagii shucuuintu dalka ay xukumayeen kuwa maaragtay had iyo goor dee wadaad gacanbidixeeya diinta oo mar kasta wax kasta xalaaleeya oo iska jooga mar kastaba mid un baa wax kasta oo la keeno xalaalaynaya aayaddan bay u daliishan jireen shuuciyadda ishtiraakiyada ishtiraakiyadda aayaddan bay u daliishan waxay ku leeyihin hanti wadaaga gacaha ku dhisan aayaddan baa u daliila kay laa yakuuna duulatan bayna alakhniyaai minkum xoolu saari dadka hodanka un gacanta ku jirne markaas waxay leeyihin hodanka burjuwaasiini waxay odhanayaan baa la yidhahdaado marka waa in dadki markaa maaragtay dadka keen gacantooda waa inu galaa waa dad masaa'ib aho waxay ku talagaleen shuuciyadu wax baas bayd moogta waxay la dagaalamaysaa fitradii ilaahay soo saaray ummaddan wux ilahay ku abuuray ilaahay qofkan wuxuu ku abuuray hatin gaara inuu ahaado qofku inuu wax tamilkiyo oo lahaadaba ilahay ku abuuray markaasay kuleeyahy arrintaa waa la dagaalamayna been bayna sheegayaano kuwa maaragtay ee kuwa bulut buuro ay yidhahdaanoo haysta ee ruushka madaxda kaa inta u saraysaa waa malayna ertaya iyaga xoolaha jab kuma dugta ee inta kale shacabka kale maaratay un rabaan inay xoolaha ka gutaan waa iska wax soconaya ma waa kii markii dambe burburay de hanti wadaagii iyaga naftooda awadi kal waayay oo dadka oo dhani markaa hantidaa ku sinaado oo see u sinaanaya see balbalmaxasimi kartaa see loo sinaya qofka qof baa shaqaynaya qof baa wax la soo baxaya markaasa waxaa burburaya wax soo saarkiiba cidnima shaqayn mayso waa dii la markaa anuguma oo waxaan soo saarba haddii la yeelana yeelanayo waxaan soo saarba hadii la mari guryaha laga wareejiyo kuwana la wareejiyo waxaa laga waxaa weeye fitradii ilahay bay ka hor yimaada laakiin shareecadii waxaa ka dhigtay qofkii wax soo saara ee xoolo soo saara ee hodana waa lagu kulaalihi wey islaamku waa kula lihi adiga keligaa iskama lihid waxaagii adigaa leh laakiin dadka masaakiinta ah ilaahay aanu gacanta wax u gelin ee faqarada ahi ilaahay waajib kuu saaray markaa kaasina waa cibaado ajar baad ka helaysaa oo jannaad ku helaysaa si kaa looga dhaadhicinay markaasu waa xabadbahaya marka laakiin waay meesha waxu wadaan maaha de aayaad markaa aayaadkay leexinayan bay ka mid ahayd ay lahaayeen gacan bidxay ku dhuftaan xagga u leexsheen oo lahaayeen waa ishtiraakiyo waa laga qaad waxba laga qaad maayo kay laa yakuuna duulata bayna qeynikum wamaa aataakum rasuulka khudbana lilfuqaraa'i almuhaajiriin lilfuqaraa'i baa maalkaasi u sugnaaday dilqurbaa ka bedel waad odhan karta lilfuqaraa'i isaga qadarba ficilo icjabuu la yaaba lilfuqaraa'i la yaaba fuqaradii almuhaajiriina muhaajiriinta ahayd aladiina kuwii ukhrijuu la saaray min diyaarim wamuhaajiriinta la saaray min diyaarim guryahoodi laga saaray iyo wa amwaalihim xoolahooda yabtaquuna xaalay dalbayaan fadli dheeraad ay dalbayaan min allahi allahi ka dalbayaan iyo waridwaana raalli ahaansho wayansuruuna allaha alla subxaana watacala way u hidinayaan warasuula ulaaika kuwaas hum iyagunbaa assaadiquuna kuwa runta sheegayaan waaladiina dadkii tabawa'u daara degay daartii madiine ahayd oo makansaday waliimaana waakhlasu liimaana iimaankiina alla subxaana wa tacaala u khaalis yeelay min qablihim muhaajiriinta hortoodna daarta degay halkaasaad ku xidhaysaa tabawo ku xigto yuxibbuuna waxay doonayaan oo jecel yihiin kuwaasi man bay jecel yihiin waa ansaartiiye kuwaasiye yuxibbuuna waxay jecel yihiin man bay jecel yihiin haajara ilim iyagu soo hijrooday walaa yajiduuna heli maayaan fii suduurihim laabtoodana xaajatan wax dhib ah iyo xasad ah mimaa kii ay ku xasdaan uutuu la siiyey ka heli maysa qalbigooda wayuiruuna wayuiruuna markaa way sara marinayaan yani maaragtay way doorayaan maalkooda calaa anfusihim naftooda ka doorayaanoo waalood bay u doorayaan oo siinayaan walow kaana bihim haba ku sugnaato iyaga ansaarta khasaasatun baahibaha ku sugnaatee waman axadka yuuqa laga ilaaliya shuxa nafsihi naftiisa bakaynimadeeda fa ulaaika kuwaas hum iyagunba almuflixuuna kuwii libaanay ah waladiina dadkii jaa-u yimi min bacdin kuwa gadaashooda ku yimi oo mu'miniinta yaquuluna waxay odhanayaan rabbana yaa rabbanaa rabbigadow ikfir lanaa noo dhaaf waliikhwaanina walaalaha yow dhaaf aladiina kuwii sabaquunaa naga horreeyey biliimaan iimaanka nooga horreeyey walaa tajcal allow ha yeelin fii quluubina laabaa iyaga gudahooda ka yeelin qilan uurxumo liladiina kuwii hauga yeelin aamanuu xaqa rumeeyey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow innaka adigu ra'uufun alla tudhid badan baa tahay raxiimun alla naxariistaya fadakara subxaanahu wa tacala wuxuu sheegay almuhaajiriin buu sheegay walansaar buu sheegay waladiina kuwii waa sheegay jaa-u yimi min bacdin kuwa gadaashooda yimi calaa maakii buu ku sheegay wasafuu ku sifeeyey fa dakala waxaa soo galay fi sinfi haalif oo mu'miniintii ah waa sinfika saddexaad kullu man baa soo galay jaaa yimi calaa haada alwajhi wejigaa ku yimi ilaa yowmi alqiyama maalinta qiyaamada kamaa dakaluu say u soo galeen fii qowlihi tacaala waaladiina aamanuu dadkii xaqa rumeeyey min bacdu waa kadib oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahajuu jihaaday macakum la jirkiinna fa ulaa'ika kuwaasi minkum idinka idinka mid yihin oo macnaha mu'miniintu bay ka mid yihin kuwa dee iyagana jihaadaya oo saddexdaa waa la israacay muhaajiriin iyo ansaar iyo wixii xaqa ku raacay wa fii qawli bayna soo gelayaan waladiina tabacuuhum biixsaanin kuwii ku raacay ixsaan iyo wanaag wa qawlii buu soo gelay waa khayra kuwa gala oo minhum iyaga ka midiina lamaa yalxaqu bihim weli may soo harin wa huwa alcasiizu alxakiim wa macnaa qawlihi qawlka alle macnihiisu waxa weeye famaa awjaftum calayh min khayrin walaa rikaab ay maa xaragtum maydaan dhaqaajin walaa suqtum maydaan kaxayn khaylan fardo walaa ibilin geel yani rakuubana maydaan kaxayn fardana maydinaan kaxayn walihaada saa darteed baa qaala fuqaha fuqahadii waxay yidhahdeen ina alfaya faygu huwa isagu maa aladii kii weeyaan ukhida la qaaday min alkufaari gaala laga qaaday bikayri qitaalin dagaalaan wixii laga qaaday gaalada ayaa la yidhahdaa lanna iijaafa alkhayli khaylka oo la kiciyo iyo warikaabi fardoolayda rakubada oo la kiciyo huwa macna alqitaal weeyaan macnaa dagaalka markaa waxaa le maydaan kicin fardo iyo maydaan fardo iyo rakuba doona wa sumiya fay-an fay waxaa loogu magacaabay lianna allaha alla subxaanahu wa tacaala afaa'ahu isagaa ku soo celiyey cala almuslimiina muslimiintu ku soo celiyey ay raddahu waa soo celiyey calayhim korkoodu ku soo celiyey meelkufaari gaalu ka soo celiyey faina alasla asalku wuxuu ahaa ana allaha tacaala innamaa khalaqa alamwaala xoolaha wuxuunu u abuuray icaanatan u kaalmaysi calaa cibaadatihi cibaadadiisa in loo kaalmaystaa xoolaha dhanba loo abuuray liannahu waliannahu innamaa khalaqa alkhalqa khalqigana wuxuunu u abuuray licibaadatihi caabuditaankiisa ay caabudaan buuna khalqigana u abuuray inay ilaahi subxaana wa tacaala keligii caabudaan falkaafiruuna kuwii gaaloobih ay bilaahi ka gaaloobay abaaxa anfusahum abaaxa waa banneeyey anfusahum naftooda allatii naftii lam yacbuduuhu yani maaragtay falkaafiruuna bihi falkaafiruuna kuwii gaaloobih ay bilaahi ka gaaloobay abaaxa waa banneeyey anfusahum naftoodii allatii naftii lam yacbuduuha aan caabudin bihaa lam yacbuduuha alla aan caabudin bihaa naftaas wa amwaalahum buu banneeyey naftoodii buu banneeyey wa amwaalahum buu banneeyey alle allatii amwaashii lam yastaciinuu aanay u kaalmaysan bihaa naftaa calaa cibaadatii aanay calaa cibaadatihi cibaadadiisi aan u kaalmaysan licibaadati lmu'miniina mu'miniintu inay addoonsadaan ayuu u banneeyey alle aladiina kuwii yacbuduunahu alla caabudayay inay addoonsadaan waafaa waa u soo codiyey ilayhim iyagana maa yastaxiquunahu waxay mudanayeenna waa u soo celiyey alla subxaanahu wa tacaala kamaa yucaadu sida loo celiyo cala arajul ninka loogu soo celiyo maa eladii kii loogu soo celiyo gusiba laga dhacay min miiraatihi dhaxalkiisa laga dhacay wain lam yakun yaabaanu ahaanin qabduhu gidoomashadiisaasi qabla daalika markaa ka hor bayaanin gacantiisaba soo gelin dhaxalkuye wixii laga dhacay loo soo celiyey taa macnahedu wuxuu leeyahay waxaa weeye marka wuxuu ku sharxinaya inuu ku taxliiliya fayga muxuu yahay oo maxaa fay loogu baxshay fay waxaa la yidhaahdaa waa wix la soo celiyey oo ilaahay uu soo celiyey oo oo muslimiinta u soo celiyey sababtu maxay tahay asal ahaanba maalka kan ilaahay in loogu kaalmaysto cibaadadiisay ahay waayahay addoonkuna ilaahay inuu caabuday ahay markaa qofkii ilaahay caabudi waayey waxaa loo banneeyey naftiisi in la addoonsado oo kii ilaahay caabuday rabbiyaqaankaabay gacan ku dhig ila ka soo bixi waaya xilkeeda walidaalika baa marka maaragtay dee duulaanka iyo lagaaraabixyo gaa gacan lagu dhigo istirqaaq waa shay tacaamulkiisu waa shay markaa marba u yaalla maaragtay xaaladaha oo ijtihaadaadku gelaya aayadda quraankana way sheegtay saasaa la wa addoonsa addoonka kan mar haddii ilaahay caabudi waaya ad gacan ku dhigo ku shaqayso sida ninkii dhaxalkiisii la dhacay weli isagaan xoolihiisa dhaxalkiisa soo gaadhin baa la dhacayba dee hadhow marka loo soo celiyo iyadoon weli maxay isagoon xoolihiisa horeba u guddooman fay baa marka waataa loo soo ceshiyey ma gormaa loo soo ceshiyey isagoon hore xoolaha gacan ba ugu dhiginba waa tanad gacanta loo soo ceshiyey ya ile asbaabun baa keeni karta iaan markaa dhaxalkii gacantaani soo geli baa keeni karta ka hor baa la dhacay intaan kitaabkii asiyaasa sharciya amwaashii ay amwaal sulطaaniya lagu magacaabayey xoolihii dawladdu ay lahayd ah faygii baynu ku guda jiray halkii u dambaysay baynu ku yar noqonaynaa oo fayga iyo maxaa loogu bixiyey fay sababta loogu bixiyey maxay tahay ayuu xagga halkeeni ugu dambaysay shalayto aynu maraynay uu kaga soo hadlo falkaafiruuna bihi abaaxa anfusahum allatii lam yacbuduuhu bihaa nimankii gaalada ahaa alla naftoodii buu banneeyey allatii lam yacbuduuhu bihaa naftii ilaahay aanay ku caabudin ilaahay waa banneeyey buu sheekhu leeyahay wa amwaalahum xoolahoodii buu banneeyey allatii lam yastaciinuu bihaa alla subxaanahu wa tacaala aanay u kaalmaysan calaa cibaadatihi cibaadadiisa aanay u kaalmaysan licibaadatihi almu'miniina addoomihiisii mu'miniinta ahaa ayuu u banneeyey alladiina addoommahaasu yacbuduunahu alla caabudayaa waafaa waa u soo celiyey ilayhim iyagana maa yastaxiquunahu waxay mudanayeen mu'miniintu kamaa yucaadu cala arajuli sida ninka loogu soo celiyo maa qusiba wixii laga dhacay oo min miiraatihi dhaxalkiisaa wain lam yakun yaanu ahaanin qabduhu guddoomashadiisu qabla daalika wakhtigaa ka horbe marka waxyaabaan loo xalaaleeyey waynu sheegnay shalayto in naftoodan la xalaaleeyey muuminiinta loo xalaaleeyey istirqaaq iyo addoons inay tahay baynu ku fasiray waana macno saxa macnaha kalena waxa weeyaan dilka la dilayo oo dhiiggoodu bannaan yahay weliba istirqaaq inay tahay buu kitaabkiisa fataawada ah si fiican uga hadlay oo mujalladka sideed iyo labaatanaad safxadda shan boqol saddex iyo lixdan macnahaas buu sii qeexay oo wuxuu yidhi لأن الله أفاءه على المسلمين فإنه خلق الخلق لعبادته وأحل لهم الطيبات ليأكلوا طيبا ويعملوا صالحا والكفار عبدوا غيره فصاروا غير مستحقين للمال فأباح للمؤمنين أن يسترقوا أنفسهم وأن يسترجعوا لأموال الأموال منهم فكاسوا كعديي مركا إلهي غيرك عابدين أي وحي نقضين مالك إنان متيسن muminiint markaa waxaa loo baneeyey inay addoonsadaan naftooda kuwa gaaladaa waan ystarjicu اamwaala minhum faida acaadaha اllahu ilى اlmuminiina minhum faqad faa'at ay rajacat ilaa mustaxiqiha bay usoo laabatay markaa waa wey naftoodan la baneeyey dilkiina way noqonaysaa istiraaqii oo si ku sii cadeeyey fataawadana labadaa macnoba waa macno saxa halkan uu yidhi maalan wixii markaa waxay u soo noqonayaan dadka muminiinta ahaa oo waxaana markii hore guddooman oo ay lahaayeen baa usoo noqday sida qofkii waalidkii isagoo aan dhiman la dhacay xooli baa laga dhacay isagoo aan dhiman markuu dhintay kadib baa xoolii dhaca ahaa dadkii dhaxalkaa loo soo cesho marka iyagoona horeba u guddooman oo milkigooda aanu noqon ay leeyihiin baa maxaanku dhahdaa u maqnaa oo xaqoodii oo ka maqan buu ahaa markii dambena oo usoo noqday waa tusaale wuxuu ihi wahaadaa milu jizya wahaadaa kaasi milu jizyati uu ahaaday jizyadii ayaa kuula mid ah jizyadii oo kale ayuu ahaaday allatii jizyadii cala alyahuudi waاnasaara yahuud iyo nasaara korkeeda saaray iyo walmaali maalkii alladii maalkii yusaalaxu calayhi alcaduwu cadow lagula heshiiyey oo heshiis lagula gelayey aw amase yuhduunahu ay cadow u soo hadiyeynayeen ilaa sulطaani اlmuslimiin muslimiinka muslimiinta madaxdooda iyo ninka madaxweynahooda ah wadaalika kalxamli xambaaridii weeye alladii tijuxmal loo soo xambaaro min bilaadi nasaara looga soo xambaaro iyo wanaxweyn wixii kula mid ah oo waayihii hore waxaa la samaynayey gaaladu hadaayaad bay awr intay ugu soo rarto oo lagu soo xambaaro awr korkeed ayaa boqorrada muslimiinta loo keeni jiray marka wuxuu leeyay waxaan oo dhami shaygaasun bay la mid yihiinoo iyana waa maalkii dawladda islaamka oo jizyadii yahuudiya nasaarada laga qaadayey oo xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saagiruun xoolahaas waxa weeyaan muslimiinta ale waa maalkii dawladda wixii lagula heshiiyo oo heshiis cadowga maaragtay heshiis lagula galo laga qaado oo kharash ah xoolaha islaamka weeye waxay soo hadiyeeyaan oo boqorka madaxweynaha ummadda madaxda u ah ay gaalada u soo hadiyeyso isagu ma lehe dawladda ale dawladda ay isagu wuxuu qaadanaya maaha wixii loo soo hadiyey waayo meesha wuxuu ku helay oo u fadhiyaa waxaa weeyaan islaamnimada iyo ummaddan madaxda u yabu ku helay gurigiisa hadduu iska joogo cidna wax siin mayso saa darteed baa waxaa weeyaan dadkan shaqaalaha ah ee dawladda u shaqeeya wax allaale wixii hadaayaad ah ee xafiiska intay fadhiyaan loo keeno bangiga islaamka lagu shubay dawladda ale shaqa kuma leh waa laga soo celinaya hadday qaataan hadaaya alcummaali guluulun baa rasuulku yidhi xadiidkaas oo xadiis imaam axmed u wariyey sheikhu albani kitaabkiisa irwaa khayl buu ku tasxiix yeelay nimanka waxaa la yidhaahdo madaxdu hadaayaadkay qaadanaysaa waa guluul macnaa waa sheekh khiyaanaa oo waxaa laazimku ah ninka madaxda ah cid kasta oo hadiyad qaadatay oo la ogaaday hadiyad in loo keenay waa in laga soo wareejiyaa oo lasoo xareeya islaamka lagu soo dalaaxuleys walidaalika baa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu ku inkiray ninkii waynoo iman doonaa xadiidku matnigu ku iman doonaa cabdillaahi ibnu lutubiya ninkii la odhan jiray reer asdi ahaa oo loo diray zakada inuu soo aruuriyo oo markii zakadii soo ururiye keenay ayuu ihi intayna waa zakadii oo muslimkan ka soo ururiyey waxoogaaganna hadiyad baa laygu keenay khudbad buu u baxay mimbarka rasuulku hallaa jalasa fii bayti abiihi aw ummih liyandura ayuhdaa lahu am la gurigii muu fadhiyo aabbihii ama hooyadii bal hadda in halkaa wax loogu keeno oo cid wax u soo keento waxaan waad ku soo heshay safarkaad ku jirtay markaa wixii aad soo qaadatay oo dhan waxaa weeye dawladdaale marka qaarkood waxaad dirayaan kuwa odhad la yidhaahdo oo bay diri jireen oo maaragtay shaqadu way fiicantahy odhadka in la diro oo dadka dad xisaabiyaala wasaaradihii iyo laamihii dawladda waa in dad xisaabiyeen oo cumaasha waa la xisaabin jiray waa sax arrintaas oo dadkan gudhiisu markaa waaba jawooyinka loo beratababa ilay ummaddu waa ummad si waxaysane in odhadka lagu soo qoro xisaabiya lagaa dhigo aad odhadka gasho waa meelaha markaa waa sida dheer loo galo waayo waa inta meelaha laga dhirgay ka midta waxbaa laga qurbsado oo ninka wuxuu samaynayaa xafiisyadaa uu marayay intaay socda ku jiraan waxaa laga yaabaa nin waxba aanay ka qaldanayn oo aan maxaan ku odhay wax wasaaraddiisi marka loo galay oo loo eegay ay isku dubadhacsan tahay in jeelka loo taxaabo ay ka soo qoraan intuu waxba bixin waaye nin iska daacad oo si fiican u shaqaynayey ile daacad lama rabe si fiican bu iskaga shaqeeyey wixiis waa tartiibsan yihiin muu fahmin oo mu afgaranin nimankana waa inaa soo shaqo tegey markaasaa wa la waaynaya waa laisku abaabulaya marka la fahmi waado qoraal baa laga soo bixinaya waa meel ka daadsan waa in aad xisaabtu ka xun tahay intaasaa maqan waxbaa lasoo tuuraya kuwa xooli damka siiyeyna xisaabtooda ay meel u dhigeen markaa nimanka o dhan kii baa dambe hosta loo geynaya guriga habeenkaa xabiiska kusoo degaan maa holaalkii baa waxoodii loo geynaya bas warqad dheer baa la qoraya shaqada ninkaa wasiirka waa loo baahan yahay markaanu xafiiskasi eegnay caynkan caynkan su uu shaqaynaya wanaagiisa dalcaad baanu baramiyaanu qoraynaa waxaanu arkaynaa in la dalciyo isagoo kale meeshan oo kale kuma habboona tuuggiia markaa lasoo saaraya raggii shaqayn jiray baa yaqaana dawladaha usuu shaqayn jiray macnahaasu dhan isfaamaya marka waxa weeyaan laakiin islaamku caynkaa maahe iska dhaaf in adiga waxa tuuga lagu siiye intaad socotay kormeerka ahayd haddii waxoogaa hadaayaada lagu keeno waad soo xaraynaysaa waad soo xaraynaysaa keen baa lagu leeyahy iska dhaaf waxa tuuga lagu siiyey waaya wuxuu yidhi wamaa yu'khadu min tujaari ahli xarbi wamaa wixii yuukhadu la qaado min tujaari ahli xarbi nimankan dagaalka inagula jira tujaartooda laga qaado wahuwa kaasi alcushru kaas baa isna la mida wahuwa isagu alcushru cushur weeyaane kaasina isna waa la mid waa midlu jizya oo kale isku socda wa min tujaari ahli dimma ahlu dimaha tujaartooda wuxuu laga qaadayna waa la mid oo xool islaamku ka mid yahay idaa waqtiga itajaruu ay ka tijaaraystaan min bilaadihim beledkooda ay ka tijaaraystaan ama fii bilaadihim soo idima taalno fii hayri bilaadihim baa sax okaa ida tajaru hadday ka tijaaraystaan aniga taasina qorinba itajaru ay ka tijaaraystaan fii hayri bilaadihim bilaadkood meesha ay joogeen ee lagu ogaa ahlu dimaha gobol aan ahayn oo muslimiinta dhexdeeda ah hadday ka tijaaraystaan iyaga wax laga qaado wawa kaasi nisfulcushri weeyaane kaasuu la mid yahay oo waxa weeyaan waa xoolaha dawladdu ay leedahay haakadaa kaana saasoo cumar bn khaaab radia allahu canhu yaakudu kii qaada halkanna waxa weeyaan wax cushur la yidhaha baa jira oo nimankan dadkaanu dagaalamayna gaalada ishayne muxaaribiinta ah haddii tijaartoodu tijaartoodu ay waddanka soo gasho way ammaan ku soo galaan waa la aqbalaya innago waxbada bafta isku haynaa ola ganacsatay hadday waddanka yimaadaan cashuur baa laga qaaday marka hadduu ahlu xarbi yahay waxa weeyaan waxaa laga qaadayaa waxay wataan toon meeloodoo meel cushur baa la yihahdaa baa laga qaadaya hadduu yahay ahlu dimmo ahlu dimmo waa kuwa markaa gaalada ah ee dalka degan degaanka ah ee laga qaadayo maxaan ku dhaha waxa la yhaha jizyada dimiyiin baa la yihahdaa kaa qudhiisu dhaqdhaqaaqiisu wa iska xadaysan yahay hadduu gobolku deganaa ka tago gobol kale ganacsi tago nisfu cushur baa laga qaadaya tijaarada oo masaladaa cushurka ee gaalada laga qaadayo qaarna nisfu cushur ay tahay qaarna cushur ay tahay oo xagga ganacsiga ah cushuurta noocaasa maxaa loo deliishadaa xadiidka abu daawud uu wariyey innama alcushuuru cala alyahuudi waannasaara walaysa cala almu'miniina cushuurun wala cashuurta halkaasa laga keenaya yahuud iyo nasaara ayaa cushuurta laga qaadayaa muslimiinta se cushuur laga qaadi maayo inkastoo xadiidkaasi uu daciif yahay oo fii daciifi abi daawuud ku sugan yahay laakiin waxaa kaloo ay leeyihin aimada fuqahadu marka xadiidka ay deliishanayeen masalada tan waa ijmac bay yidhahdeen oo cumar bn khadaab radia allahu canhu bacata alcushaara liyaakhuduu alcushura marka arrintaasina maxdar saxaaba bay ahayd rag buu diray nimankaa gaalada in cushuurta laga qaado xoolaha marka ay ganacsanayaan arrintaasna saxaabadii way joogeenoo dee waa ijmac baad mooda bay leeyihin midda kale xagga nadarka iyo qiyaaska haddii la eego ninkan gaalka ah ee maaragtay aynu dagaalamayno ee ganacsiga ku soo galay inta uu ganacsiga ku joogo ximaayo ku jira oo qutaaca ariiqii iyo lusuustii iyo dad marka dee colaadinaya gaalka maxaa inoo inoo keenay kuwan waxaasoo dhan bay dawladda ka ilaalinaysaa mar haddii arrimaha laga ilaalinayana waa inuu bixiyaa inuu bixiyaa laga rabaa markaa ximaaya intuu joogo meesha in cashuur laga qaado markaa waa munaasib bay yidhahdeen adugu wixii noocaas ahaa oo dhan waa maalu dawla dawladda bangeeda lagu xaraynayo waaya wuxuu uhi wamaa yuukhadu wixii la qaadaba isna la mid a kuwa la mid ah min amwaali man mid xoolihii laga qaaday yanqudu alcahda min ahdigii buriyo minhum ka mida maaragtay ahlu ahdigii wixii ahdigii buriyo iyana wixii xool laga qaado ahdigii buriyey isagana waxay noqonaysaa xoolihii muslimiinta waxay soo gelaysaa dawladda islaamka xoolaheedii walkharaajkii baa isna ka mida wixii laga qaadayay kharaajkii alladii kaasoo kaanahaa madruuban mid la yeelay fi lasli asal ahaan calayhim gaalada korkooda la yeelay wain kaana haba ahaado qad saara bacduhu barhkiiba miduu ahaaday calaa bacdi lmuslimiin muslimiinta qaarkood oo dhulkii kharaajiga ahaa gaaladiiba gacantooda ha ka wareego oo mu'miniintii ha ku soo wareegay weli waa laga qaadaya kharaajka waynu soo taabanay kharaajka oo dhulkii la qabtay ee aan dadkii gacanta ku hayay loo daayey baa sanawi laga qaadaa wax kharaaj la yidhaahdo xoolaha halkaa ka soo baxayaana iyana maalu dawla ay ka mid yihin uma dabatana innahu yajtamicu waxaa kulmaya maca alfay fayga maciisa waxaa ku soo ururaya oo la mid noqonaya jamiicu alamwaali asulطaaniya xoolihii dawladda oo dhami halkaasay ku soo ururayaan maciisay imanayaan libeyti maali muslimiin bay markaa u sugnaadeen oy ku sugnaan laahaanayaan wadaalika tusaaluhu kalamwaal xoolihii weeye allatii xoolihii laysa laha maalikun mucayan xoolihii nin mucayana aanu lahayn oo muxuu yahay kaasi milu man maata waa tusaalo waa kii dhintay oo min almuslimiina ka mid a walaysa lahu walxaal laysa lahu aan u sugnayn waarisun mucayanu cid dhaxashoo mucayan ma jirto wax dhaxala ninkaa lama hayo baytulmaalka iskale xoolaha wa kalmaqsuubi wixii la dhacay oo kaleba weeye oo dhicii la soo celiyey ciddii laga dhacay inaan la garanayn walcawaariya caarooyi caariyooyinka wixii la caariyeystay ee ciddii laga caariyeystay aan lahayn la garanayn ama lahaynba walwadaa'ici wixii ammaanaad ahaa allatii kuwaasoo tacadara uu cudurdaar noqday macrifatu asxaabihaa dadkii lahaa in la garto ay tacadurto cudurdaar noqotay kuwaasaa la mida iyo wakayri daalika kuwa kayrkeedu min amwaali muslimiina alcaqaaru maguurtadii iyo walmanquulu kuwii la soo rariyey fahaada kaa iyo wanaxwi wixii kula mid yihi maalulmuslimiina muslimiinta maalkooda weeyaanoo xoolaha dawladda ka mid yihi halka wuxuu leeyahay waxyaab fara badan baa meeshii imanaya oo sida faygaasoo kale yaan gaarba loo sheegaynin sida faygaasoo kale la xukunahoo baytalmaalkii ka mid ah maxay noqonaysaa waa ninkii maal aan cid ba lahayn oo qofkii lahaa dhintay waaris mucayana ma jiro laa bifardin walaa tacsiibin walaa raximin aalufard ma jiro casabana ma jirto duurraxmina ma jiro maalka ayaa iskale waxaa iskale baytalmaalka dawladda islaamka dh bangii baa dhaxlaya islaamka qofkii dhintay ee la raadiye ciddii dhaxalkiisa lahayd ee isaga qudhiisu haba jireen ee la waayo la garan waayey waxaa isaga qudhiisu baytalmaalka la geenaya haddowta haddii la helo war ninkii waagi halkaa ku dhintay qaraabaanu ahayn caynkaa iyo caynkaas markuu caddaystana bangigaa laga siinay markaa wixii laga dhaxalkiisa ahaa taas waa mid wixii dhac ahaa xoolaa la dhacay dhicii lala maqnaa waxa weeyaan ninkii dhicii wuu iska soo celiyey xoolahaasaan dhacay ciddaan ka dhacayna garan maayo ama waa dee way iska dhacdeen marka qaarkood geel iyo rirbaadi markay soo dhacayeen la isdhacayay qabaa'ilku dee khatartii xoolaha la soo dhacaya markaa waa la qaybsanaya reerkii markaa waa la qaybsanaya dadkii dhici bay qaybsanayaan ninka hadhowta qaybuu helay wax laga soo dhacay maba yaqaanba waxa laga yahay duulaanka yaanu ka mid ahayn laakiin to liimu ku helay oo dee adanba wax la iga maqnaa waagiiyo mar hadda xooga reereba la yihiin qaybteeda halla y siiyo na qaar badan baa yimi waagii dhici xoolihii qayb ku helay hadda garanmayno cidahayd waa la garanaya baadigoob reerihii waisnaqaanaayo meelihii tag tagoo meelihii baadigoob gala waa leelayahay kuwii kuu dhibay qaybta iyay ka soo dhaceen waad raadinaysa adu marka dambe waa la helay marka waxa weyaan haddii ba aan la garanayn xoolaha noocaas oo ninkii toobad keena uu soo celiyo bangiga dawladda lagu shubaya haddii bangiga dawladda marka haddi ay dhisan yihiin waxa noocaas oo dhan haddaan dawlad u dhisnayna sadaqaa loo bixinaya wixii noocaas oo dhan haddaan dawlad u dhisnayn islaamiya oo wixii qabataa hadda dawlad qabataana ma jirtee waxaa loo bixinaya maxay waxa la yidhaahdo sadaqad baa loo bixinaya oo imaam axmed wuxuu ka soo guurinaya sheekhu oo waktigaa khulafaa muslimiina ahlubidcaba ahaade on shareecada un dee ku xukumayey ay jireen amaa xukaamuna haaulaa falaa araa an yudfaca ilayhim shay-un kuwan maanta oo loo dhiimaayey axmed ibnu xambal oo kuwa waagaa jooga maxaad umaanaysa marka waxa weeyaan wadeecooyinka wixii ammaanaad ahaa oo aan la garanan ciddii lahayd maalan waxay dhacday marka qaarkood qolyahan doobilayaasha dharka maydhaa waa doobigii dharkaasu maydhaya wax intaa dhar baa loo keensanayaa adhowta waxaa odhanaya war dhar baanu iska haynaa cid allaale cid noo keentayna garan mayno ilaalku marku maydhaa kuntu kaaweeday waa ka dhigaa nin musaafira laga yaabay me waddada marayay maalinta dharku u dhiibtay ka teg baday yuu ahaa haggee laga helaya waxaasoo dhan maxaa laga yeelaya dawladda islaamka la wareegeysa haddaanay jirin waa la sadaqaynaya sadaqad baa loo bixinaya waayahay wainamaa dakara allahu subxaanahu watacaala alla wuxuu sheegay fi lqur'aani alfay ayuu ku sheegay faqad kuwan aynu hadda ka hadlayna iyo ninka dhintay waxaa ma sheeg faygun buu sheegay lianna anabiya sala allahu alayh wasalam maa kaana maahan yamuutu calaa cahdihi cahdigiisii mid dhintaa ma jirin mayitun mayit ma jirin ilaa hadduu jirina walahu waarisun baa u sugnaaday waarikaasoo mucayan cayiman waa liduhuuri alansaab abtirsiimadoo iska daahir ahayd fii asxaabi asxaabtiisa dhexdiisa muuqatay qof kastoo dhintaba dee weyna hebel oo bani fulaan waa loo abtirinaya oo qofkii dhintaba qof un baa dhexda jiray marka arrimahaas markaa dee waa ka hadal badnayn ahayn waqad maata maratan markaa wax naadiru sheegaya waqad maata waxaa dhintay maratan mar rajulun baa dhintay min qabiilatin rajulkoo min qabiilatin ka mid a fa dafaca miiraasa waxaa loo dhiyey dhaxalkiisii ilaa akbari rajulin ninka u weyn min tilka alqabiila qabiiladaa ninka u weyn baa loo dhiibay qaarkood waxay ku dabdiyeen ilaa miiraasahu ilaa rajulin min tilka alqabiila laakiin akbarkaa tahay baa loo badan yahay xadiidku usuu tilmaamay ama min kabiiri alqabiila ay aqrabuhum nasaban nasabaanka ugu dhow ilaa jaddihim awogood ugu dhow waqad qaala bidalika arrinkaa waxaa yidhi daa'ifatun baa tiri kooxoo min alculamaai ka mida ka axmed fii qawlin mansuusin fii qawli mansuusin iyo wagayrihi imaam axmed qowl mansuusa oo cad kitaabkiisa ku cad iyo kayrkiiba waa laga soo guuriyey iyo ayri marka waxay leeyihin halka kan inkastoo xadiidkan abu daawudna waa wariyey axmedna waa wariyey lakin imaam sheekhu albani fii daciif sunan abi daawud buu ku keenay raqamka laba kun sagaal boqol iyo saddexeed waxay leeyihiin xadiidku wuxuu tilmaamayey in ninka markaa duudka duud meeshaynu ka naano kale weeye reerku markaa ninun markaa dee jadka lagu abtirsanay ugu dhow baa markaa la siiyey buu leeyahay oo meeshii marka cidkaa la waayey inuu ku abtirsaday nin u dhow xagga markaa tirada yar xaggasa ka soo gaabanaysa ayaa la siiyey buu leeyahy aqrabuhum nasaban ilaa jaddi macnahaas ku socotaa waayahay wamaata rajulun laakiin xadiidku waa daciifa wamaata rajulun baa dhintay rajulkoo lam yukhallif aan ka tegin ilaa catiiqan miduu xoreeyey mooyaane catiiqaasoo low isaga u sugan fa dafaca waa siiyey rasuulku miiraasahu dhaxalkiisa ilaa catiiqihi yaani ki uu xoreeyey buu siiyey xadiidkan abu daawuud baa wariyey tirmidi ibnu maaja waana xadiid daciifa fi daciifi sunna tirmidi baad ka helaysaa wa qaala bidalika arrinkaana waxay daa'ifatu baa tiri koox min asxaabi axmed iyo wagayrihima oo xadiidkaasi wuxuu cabdillahi bin cabbaas baa wariyey anna rajulan maata walam yadac waarisan nin baa dhintadoo wax dhaxal aan ka tegin ilaa hulaaman mooyaane hulaamkaasoo lahu kaana actaqahu faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam hal lahu axadun qaaluu lahu ilaa hulaaman lahu kaana qad actaqahu fajacala rasuulu llahi miiraasahu lahu oo iyadu waa la isku waafaqsanyay marka hore in hadduu addoon xoreeyo alwalaau liman actaq walaa lcataaqa waxaa iskale qofku wa xoreeyey oo ninkan ninkan uu gallad buu ku leeyaho addoonnimu ka saaray haddii hadhowta u dhinto kii addoonka ahaan jiray ee la xoreeyey ninkan xoreeyey dhaxalkiisuu leeyahayo casabannimo haddaan markaa wax ka xigsado oo casaba oo ka xigsada aana jirin amase waxa la yidhaahdo dawlfarad iyo adugu xun maaragta saas daanay ka dhamaysan waxay noqonaysaa inu isaguna markaa yimaado meesha kii wax dhaxlay kii wax xoreeyey laakiin almawla min asfal say yidhaahdaan oo kii isaga la xoreeyey kii xoreeyey ma dhaxlaysaa waa masalo taawuus iyo shuraxay ka soo guuriyaan oo waxay labadaas yidhahdeen ragga taabiciintaahi yarisu alcatiiqu min almuctiq kamaa yarisu almuctiqu min alcatiiq kii la xoreeyey wuu dhaxlayaa kii xoreeyey sida kii wa xoreeyeyba ka xoreeyey u dhaxlayo saas yidhahdeen anaga xadidkana darishadeen lakin xadiidkan sanadkiis waa daciif wadafaca miiraata rajulin wadafaca waa dhiyey miiraata rajulin nin dhaxalkiisana ilaa rajulin buu siiyey rajulkaasoo min ahli qaryatihi nin ahlu qaryadiisa ah ayuu dhaxalkii siiyey waa xadiidkan abu daawud iyo tirmadi iyo xadiidkiisa iyo ibn maaja waana sheekhu albani uu ku tasxiixay saxiix abi daawud sunan abi daawud min xadiid caaisha ana mawla linabiyi sala allah alay slam maata wa taraka shayan walam yadac waladan walaa xaniiman ilma iyo qaraabatuna kama tegin faqaala rasuulu lahi sal la alay slam wuxu ucطuu miiraatahu rajula min ahli qaryatii dhaxalkiisa waxaa siisaan nin ahlu qaryadiisa ah tuuladiisa asiiya shawkaani wuxuu leeyahay fiihi daliilun calaa jawaazi sarfi miiraati man laa waarisa lahu macluumun ilaa waaxidin min ahli beladihi calaa qaada inay bannaan tahay miiraadka in loo leexiyo maarata qofkii aan cidda xasho lahayn ciiduna isku degaan yihiinoo magaaladiisa in la siiyo inay bannaan tahay laakiin waxay ku fasiraya a'immadu waa biariiqi tabaruc tabaruc baa loo siinaya aduu sheekhu halka isagu wuxuu leeyahay waxaa weeyaan noocu sulطaan inuu ninkan qaryada madaxa ahaabaa dhici karta kan la siinayo ilahay la siiyo ama maaragtay nin muxtaaj oo saas oo kale ixtimaaladu keenaya lakiin adu waxaa loo badinayaa inay tahay wixii waxaa dhaxlay baytulmaalka dawladdii baa dhaxashay rasuulka de isagaa markii bixinaya marka waxa weeye dawladdii ninkan haddii dawladdii dhaxashay mar haddaan cid dhashaan lahayn islaamkii dawladdii baa dhaxaysa qolaasna waa ku tabarucaysa marka dawladdii qof miskiinha la siiyo marka dawladdu markaa maalka ciddii uba muxtaaj ee munaasiba way bixinaysaa markaa siinta rasuulku ninkaasi waa biariiqi tabaruc qof u baahan marka loogu tabaruco la siiyey waxaana dhaxalkii yeeshay oo qaatay dawladdii baa dhaxashay wey ama bankii islaamka wa kaana sala allahu alayh wasalam huwa iyo wakhulafaau isaga iyo khulafadiisuba yatawasacuuna way iska waasicsan jireen oo ballaarsan jireen buu leeyahay sheekhu fii dafci miiraati almeyit qofka dhintay miiraadkiisa bixintii ilaa man ay siiyaan baynahu iyo wa baynahuna sababun isaga iyo qofka markaa dhaxlaya sababi ka dhaxayso kamaa dakarnaa saan soo sheegnay waa ku tawasuceen buu leeyahy walam yakun maahayn yaakudu mid qaada min almuslimiina muslimiinta mid ka qaada maahayn rasuulku ilaa sadaqaat zakooyinka mooyaane wax kale kama qaadi jiro wixii sadaqaade zakooyinka wixii la halmaala wa kaana wuxuu aha ya'muruhu mid amra an yujaahiduu fii sabiili illaah ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa inay ku jihaadaan biamwaalihim xoolahooda iyo anfusihim nafahooda maalka iyo naftaba inay ku jihaadaan ayuu rasuulka jaahiduu biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum maalkiinna naftiinna iyo carabkiinaba ku jihaada intaasuu rasulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh kamaa amara allahu bi suu ku amray fii kitaabi ku amray aayaad fara badan oo jihaadka hadlay walam yakun lilamwaali xoolaha uma sugnayn maalkii almaqbuudati la guddoomanayey walmaqsuumati kuwi la qaybinayey diiwaanun register iyo maxaanku dhahda maaragtay daftar iyo buug kaasoo jaamicun jamciya calaa ahdi rasuuli lahi sala allahu alay slam zamankii rasuulka iyo wa abibakar radia allahu canhu zamankii abubakar toona buug lagu jamciyo oo wixii markaas soo galay iyo wixii la bixinayo oo asaarbir iyo walwaarid buug la geliyaa ma jirin bal kaana yuqsamu lmaala maalka waxaa loo qaybin jiray shayan fa shayan shayan fa shayan marba in marba saas qaarba marba فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه markii زمنka cمر kخhطاaب ay ahayd kaثura الmaalu xoolii baa batay واتaسعaت البiلaadu dhulkiina way fideen oo dhul badan baa gaaladii فuتuuxaad badan baa dhacay oo gaaladii dhul badan baa laga qabsaday وakaثura الناaس dadkiina way bateen فaجaعala wuxuu yeelay diiوaan الcaطاaء diiwaankii مشhahaarada ayuu yeelay لilمuqاatilati raggii dagaalamaya وغayri buu yeelay wdiiwaan ljeish jeiska ciidankiisu fii hada zamaani zamaanka gudihiisa mustamilun wuxuu shamlinaya calaa akari intiisa badan isaga ayaa shamlinay oo koobay wadaalika kaasi addiiwaanu diiwaankaasi huwa isagu ahamu dawaawiin almuslimiin dawaawinta muslimiinta macnaha wax qoraalka iyo bugin wax la geliyo oo la nidaamiyo oo wixii la nidaamiyo oo ciidankii markaa dhiiskoodii la qoro wixii mushaahar la siinayo halkaasi ka soo bilaabata cumar bin khaaab baa markaa tartiibiyey oo halkaasu dawaawiinu sameeyey maxaa ciidana ciidana waa la siinaysaa skale wa kaana lilamsaari magaalooyinkana waxaa u sugnaa dawaawiinu alkharaaji iyo walfay kharaajkii laga qaadiyo dhulkii maaragtay dee la beerayey kharaajkii laga qaadiyo faygiina magaalooyinkai gobollada yana dawaawiin iyo bugaag baa yiilay iyo wamaa yuqbad wixii la guddoonto min alamwaali xoolay ka mara وكان النبي صلى الله عليه وسلم رسuلku وحay وkلفاaؤه isagii khلaفadiisu يuحاaسiبوuنa العماaل شhقaaلaha way la xiسaaبtami jireen cala asadaqaati iyo walfay iyo wagayri daalika wixii loo diro oo shaqo ahaa zakadii soo ururinayeen faygii iyo wixii kaadkood ah waxaasoo dhan waxa weye waa la xisaabtama jeedo fasaarat alamwaalu xoolii waxay ahaatee fii haada zamaani zamanka iyo wamaa qablo wixii ka horreeyey alaaata anwaacin bay ahaatay saddex nooc marka waxaanu ka gaadanay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo khulafaa raashiduun abubakar cumar cusmaan cali dhammaantoodba waxay ahaayeen shaqaalaha kuwa la xisaabtamay ahaayeen waxaan saxnayn qofka inta hawl loo dhiibo in falaa lagaa qaado oo la yidhahdo khalaas oo dadkan xataa laga yaabo mutadayiniinta ahi fiquxumo waxay ka qaban waxaa laga yaaba in hadduu sharkad meel ka yahay ama meel dacwad iyo meel loo dhiibay xil un la saaray oo un meel maaragtay shaqa ka hayo oo machad madrasa ama saasoo kale hawl buu hayaa oo saasoo kale haddii la kormeero ama uu wax gacanta ku hayo ama saasoo kale war xisaabtan miyaan la aaminayn markaa waxa laga yaba in la soo boori fiquxumaday ka mid tahay miyaan lay aaminayn iyo mayaa lay baaraya iyo meel maxaan ugu talageli way maxaa tahay hadduu xagaga timi qofkii wax loo dhiibay ee ummadda wuxuu hayaa wax kastaba aada wax un mas-uuliyad ah xil u hayaa oo in lagu kormeeraa oo la eegaa muxuu qabtay hawshiiskeedii ma wadaa waxyaabaha ka dhin ka dhimanna maaragta saxwada islaamiga maanta aad rabta inay khayrka faafiso waxaa ka dhiman kormeerkii iyo hawl inay mutaabacaysay wax u socdaan iyo khayrka sharikad yar markaa la la wado sharikaddaas waxaad arkaysa intaasoo xisaabiyahan iyo koorsooyin iyo tabagal iyo waxbaa ka socda laakiin hawlaha dacwadda iyo waxaa laga yaabaa inaan cido maaragta istaxallujinayn dee waxa weeyaan hawlaha dacwaddaa kaga habboon in dadku ile tacaawun baa la isugu yimi hawl baa la hayaa waa la shaqaynaya in si fiican dadku ay isu kormeeraan oo xilkii si dacwaddii hanaqaaday u noqoto oo diinta ilaahay si fiican loo gaadhsiiyo waa in markaa kormeer iyo macaahid iyo madaarista iyo wixii marcaamad iyo wixi laga shaqaynayey waa in dadka kormeero eega adaaga dadku gudanayaan dadka marcaamadaha dhigaya si wax uma dhigayaan dadka wax duruusta dhigaya si waxaan ma akriyayaan waa in la kormeeraa oo la saxaa oo kormeerkaasi macnaheedu waxa weeye waa tawjiihin iyo toosin in le waxaasa kaa dhiman oo dadka aqoon badan ay kormeeraan saa wax yeel saa wax u gal waxaasa kaa dhiman saas oo kale arrimahaasi waa miraama muhimka ah si markaa dacwaddii u hana qaado waa arrimaha loo baahan yahay waayo wamaa qablahu halaaث anwaacin nawcun yastaxiqu اlimaamu qabdahu nawcun nooc waa nooci kood yastaxiqu uu mudanayo alimaamu imaamka qabdahu guddoomashadiisa uu mudanayo bilkitaabi uu ku mudanayo wa sunati walijmac kama dakarna wasaynu sheeg kitaabka iyo sunaha ayaa sheegay ijmac wa nawcu nooc yaxrumu xaaraan ay akhduu qaadashadiisu bilijmaac oo ninkii madaxweynaha ama madaxda ahaa inuu qaato xaaraan bay ka tahay kaljibaayaati waa ganaaxyadii allatii taasoo qaarkood waxay leeyiin kaljinaayaat laakiin nuskhadaas sax ma ah jinaayaatkaasi markaad waxaad moodaa inaanay munaasib ahayn lafdigaa jibaayaat baa saxa jibaayaat wixii la ururiya ganaaxa buu ujeeda kaljibaayaati waa ganaaxii allatii taasoo tuukhadu laga qaadayo min ahliqaryati qaryada degmada laga qaadayo libaytilmaal banka islaamkana loo qaadayo waxaa weeye liajli qatiili nin la dilay daraaddeedna loogu qaadayo kaasoo quteel lagu dilay baynahum dhexdooda wain kaana low haba u sugnaada ninkaa waaridun cidda xashaaba ha lahaatee meeshii nin baa laga dhexlay mayda intaas soo bixiy magaaladii mutimi qof baa ku dhex dhintay kharsintaa leedba ganax baa laydin saaray qof walba intaasu keenaya markaa xoolaha dowlada kala lagu shubaya oo dadkii waxba makaadiradon laga siinaya waka maxaa ninka idinku dhex dhintay ganaax xaaraan wey dad baa dhaxalkiisa ha ashkafooday ha dacwooya ninku waa liday soo maaha dawladdu inay dabdido oo wixii qabato oo wixii hawshan amniga ilaalisayeeda laga rabaa laakiin qofka kan cidda ku dacwoonaysa waa ciddii xaq u lahay dhaxalkeeda iyadaa dacwoonaysa iyadaa markaa wixii ay markaa meesha aragto shareecadii waxba cidlamay dhigine dawladdu waa inay ka kabtaa oo ka kaarisaa sidii marka loo saari lahaa waa inay markaa dacwaddiina ay raadiyaan ay dadkii doontaan laakiin dadkiin qaraamo la saaro arrintaas sax maa aw mase calaa xaddin xad korkii wixii lagu qaadaya xadkaas ortug baa lagu dhacay oo wata lagu dhacay oo watasqudu canhu ay ka dhacayso alcuquubatu bidalika arrinta ay kaga dhacayso waxaa laga qaaday qofkii xad buu galay markaasaa le waxoogaa kharasha laga qaado oon fara laga qaado ya xadka in loofiyaa la doonaya qofki kharash iyo waxaas looguma talgeli waayahay wa kalmukuusi cashuurihi ayaa xaaraantii la qaaday allatii taasoo laa yasuuqu aanu bannaanan wadcuhaa dejintiisu itifaaqan ay bannaanayn oo dee marka laga soo reeba itifaqan wuxuu ka wadaa atacshiir calaa amwaal kufaar kuwii marka cashuurtii gaalada ee nimankii ganacsatadii ee ama ahayd dimiyiin gobol ka gobol kala tegey oo nisfucush laga qaadayo ama kii maxaan ku dhahdaa ka soo galay khaarijka maxarbiga ahaa oo ganacsi markaa usoo galay mooyaane wixii kale lagama qaadi karo qofka muslimka waa xaaraan marka cashuuraha iyo waxa la qaadaya waaya ka saddexaad wa nawcu nooc weeye noocaasoo fiihi ku sugan ijtihaadun ku sugan yahay ijtihaadu ku sugan yahay iyo watanaasucu kamaali man lahu duu raximin yani dood iyo tanaasucu ku sugan yahay kamaali dheh watanaasuc dood kus kamaali man mid maalkii dheh waa tusaalihi wa nawcun fiihi ku sugan yahay ijtihaadun iyo watanaasucun dood wadaalika tusaaleed waxaa weeye kamaali man mid maalki weeye lahu uu sugan yahay duu raximin rxm midu saaxiib uu sugan yahay walaysa bidii fardin walaa casabatin dii faradna aan ahayn casaba aan ahayn iyo wanaxwa daalika waxay kula mid ah markaa saddex qaybood buu qabshay maalkiioo noocii horena ka soo sheegeen haniime iyo wixii noocaasa la halmalafay ilaa aakhirihi waa daliil iyo adileeda leedahay waxna waa waxa cashuuraha makuuska iyo ganaaxye iyo wax noocaas ummadda lagu dul ridayo oo aan saxanayn kow ama wix xuduud iyo laga qaadanayo waxna waa nooc ijtihaad ku sugan yahay dood ka furan tahay oo maalan ninkii dhintay maalkiisa waa dhintay ahlu faradna ma joogo casabana ma joogto laakiin duu raxim baa jooga aftigii baa jooga ninkan dhintay ama habaryartii baa joogta ama eedadii baa joogta dad noocaasoo duu raxim baa la yidhaahdaa waa la isku khilaafsan yahay marka sida raajixa waxaa loo badinayaa sida shaarixba tilmaamayo inay iyagu xaq u leeyihiin alkhaalu waaritun man laa waarita lahu adu markaa inay dhaxlayaan dawiraximku mar haddii halkaa taagan tahay intii dawladdu qaadan lahayd habaryaar ha qaadato ama eedda ha qaadato iyadaa u xaqla wey khilaaf baa ku jira aimada qaar waxay le mada baytmaalkaale markaa kaas taa dood baa ka furan marka baytmaalkaa la geenaya oo bankaa lagu xalaynaya habaray iska tag ninka habaryaerka haga u bax waxba kuma liidi dood baa ka furanoo fuqaadu isu khilaafsan alfasl thalif dulm lwulaati waraciya halkan fasl thalif buu qoray lakin waa fasl khaamis ظلم الولاaة نiمanka wlaada madaxda ظulmigooda iyo wرacyata raciya ظulmigeeda وkaثيirا ma yaقع الظuلم miن الولاaةi in badan waxaa dhacda bu yidh ظulm baa dhaca min الولاaةi ragga madaxda uu ka dhacaya والracyaةi kuwa madaxda loo yahay haaulaahi kuwaasoo wulaada ahi yaakuduuna way qaataan maa laa yaxilu waxaan banaanayn bay qaataan و haaulaahi kuwaasina ymnacuuna waxay diidaan maa yجib wax ku waajibay qolana wx waajibka ku abay diidayaan waa aalimiinti zakadii hadday bixin waayaan oo maxaan ku wixii xaq loogu lahay bixin waayaan dee daalimiin bay racyadii soo baxay kuwan madaxdiina marka qaarkoodna dulmay ku dhacaanoo waxbay qaadaan aan banaashaxayn kamaa qad yatadaalamu say isu dulmiyaan oo kaleba aljundu ciidamada iyo walfallaaxuuna beeralaydu tadaalam tadaalama alqawmu ay dalaa bacdun bacdan baa le markay isdulmiyaan wa kamaa qad yatruku bacdu nnaasi say uga tagaan dadka qaarkoodba min aljihaad ay uga tagaan maa yajib wixii waajibayey jihaadkii wixii waajibayey bay ka tagaan dulmi bay noqonaysaa waa nooca dulmigay ka mid tahay wayaknuzu lwulaadu wulaadu waxay urursadaan nimanka madaxda min maali illaahi maalki ilaahay mimaa laa yaxilu kanzuhu wax in la kaydsada aanay bannaanayn bay kaydsadaan oo iska urursadaan oo nimanka madaxdii waxaa dhacday marka qaarkood dulmigay samaynayaan xoolihii islaamka oo qaar bay ka sheegayaenba inay khasnadaha halkaa dhexda khasnada dhan ee dawladda islaamka maalkeeduba guryaha isaga taallo halkaasa waxa ugu rakibaan si dukaan yaroo asoo qafilatay warkaa maaragtay kiishadda buuga lahalaadaa furihii khasnadu marbu iska furanaya markaa halka iska taalla alaabta u buuxdaa bankiga waxaa isma jiraan heerkaas dadka qaarkood gaarsiin arrimaa khatarta ummaddii tagta waayahay wakadalika alcuquubaatu cuquubaadka ayaa inaa la mid ah calaa aadaa'i alamwaal maalka gudashadiisa markaa la isku ciqaabo fa innahu qad yutrak waxaa la arkaa in laga tago minhaa xaggeeda maa yubaaxu wax bannaan aw amase yejibu shay bannaan in laga tago ama shay waajiba in laga tago waqad yufcalu in la sameeya ayaa la arkaa maa laa yaxilu waxaan bannaanayn wada intaba waa suuragal wax xalaala wax bannaan in laga tago wax waajiba in laga tago waxaan bannaayn oo xaala in lagu dhaco intaba waa waxyaabaha imanaya waa oo ka dhaca dadka walaslu fi daabit bu markaa kusinaya walaslu fi dalika arrintaas halkeed waxaa weeye ana kula man calayhi maalun qof kasta oo korkiisa maal ku sugan yaho maal haya yejibu waxaa ku waajiba adaahu maalka inuu guto qof kastaoo maal loo dhiibay maalka inuu guto ayaa waajib ku ah tusaalu muxuu yahay ka rajulin cindahu wadiica waa nin haya ammaano loo dhiibtay aw mudaarabatun yaani wuxuu hayaa mudaarabo oo maal cid kale u dhiibtoo lay ku shaqee oo waxbaha saas iyo saas aw sharikatun maal sharikad ayuu hayaa aw maal buu hayaa limuwakilihi kii wakiishay buu maalkiisii hayaa aw maalu yatiimin agoon maalkiisii buu hayaa aw maalu waqfin awqaaf maalkeed buu hayaa aw maalu libaytilmaal baytilmaalka maalkii bangigii baabuu khasnadiisii gacanta ku hayaa aw cindahu amaagtiisa waxaa ku sugan daynun dayn baa agtiisa taalla huwa isagu qaadirun uu awoodo calaa adaahi gudashadiisa lacag baa lagu leeyahay lacagtii lagu lahaana wuu haystaa fa innahu idaa waqtiga imtanaca uu ka joogsadoo diido min adaa'i lxaqi xaqa gudashadiisa uu diido xaqii alwaajib waajibka oo min caynin cayn ah aw daynin dayn ah oo wa curifa la ogaada annahu isagu qaadirun inuu karo calaa adaahi gudashadiisa inuu karana la ogaaday fa innahu yastaxiqu wuxuu mudanayaa alcuquubata ayuu mudanayaa xataa yudhir almaala ilaa maalkaa muujiyo aw amase yadulla uu tusiyo calaa mawdici meeshuu ku jiro soo saaro fa idaa curifa almaalu maalkii haddii la garto oo wasabara fi lxabsi xabiskiina markaa uu ku sabro oo marka la xidho u yidhaahdo anigu halkaasaan ku jiraya soo lama xidhin waxaa bixi maayo halkaa qaarkoodna suyiray ku dabdiyeen wasuyira suyira la haysiyo fi lxabsi isla macno xabsigii la haysiiyo fainahu yustawfa alxaqu xaqii baa laga hobsanayaa min almaali maalki walaa xaajata markaa looma baana ilaa darbihi garaaciisa halkan waa masale aada u muhima masalada ku hadlaya ninkan dawladdii xil baa saaran qof muslima oo dhan oo ammaano maal haya ay waajib tahay maalka inuu guto inu bixiyaa ammaana loo dhigto inuu dhiibaa mudaarabadii maalkii uu markaa dee mudaaraba ku shaqeynayay waa inuu dadkii u dhiibay u siiyaa sharikadii wuxuu hayay waa inuu siiyaa waakilka ciddii udhibatay waa inuu siiyaa agoonta waxeed waa inuu seed u siiyaa waqafkii baytmaalkii maaragtay bankiga khasnadiisii haddii dayn lagu leeyahay oo daynkaa u awooday ille qofka haddii dayn lagu leeyahay daynka aan waxba haynin maaha dadka qaarkood se u dhaqmayaan oo qofkii marka daynka uu aan bixin karayn in la igalama dhaqaaqdin sharecadu mataqana igalama dhaqaaqdin soo marka hore ma dabahayn ha dee waad qaldantay marka hore ixsaan baad samaystay ma qabsan kartid inaa hadda ku dhegto waa qalad oo ilahay baa qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay fain kaana duu cusra fain kaana duu cusratin soo maaha duu cusratin fanadiratun ilaa maysara maxaa u horeeya in kaana mia man kaana man kaana duu cusra mia fain kaana ha fain kaana fain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara yani hadduu yahay nin maaragtay faqiir ah oo mucsir ah fanadiratun waa la sugaya ilaa maysar yaa intu wax ka helayo lama qaban karo lama xidhi karo lama taaban karo xaqa looguma leh taas waa qodob laakiin ninkuu u haysta ka warran hadduu haysto oo la og yahay inuu awood leh inuu bixin karo markaa ciqaabu butaa waa la qabanaya gacan adag baa lagu dhigaya waa qaa'il oo wuxuu ilaa uu maalkii soo saaro soo dhufto asar baa leeyihi ama meeshu ku jirana tus waxa mahayo warwadaysa waa laga waraya saas lacag haddii markaa maalkii la garto horta isaga maalka marka la helo markaaba horta gudaha lagu hubsanaya oo xaqii dawladda ayaa fushanaya oo ninkan meermeerinta u meermeeriyey ninkii xaqa ku lahaabaa dembi ah horta gudaha lagu hubsanaya gudaha marka bartanka loo dhigo maalkii ma la helo mise lama helin laba ukala qaad haddii maalkii la helo maxay noqonaysaa fa innahu yustawfa alxaqu min almaal maalkiibaa xaqay laga oofsanaya bes isagana dawladdu markaa ka shaqaysato dawladdu markaa iyadaa qaadigu xaq wuxuu leeyahay inuu idhaahdo saddex bilood oo rumaanaad ku jiraysaa gaangister baa tahay khaain ah adigoo intaasoo xoolaha iyo qofka mu'minkaa baad la wareegaaganaysa maaha horena warkaaga waa ii soo gaadhay inaad intaas samayso halkaas saddex bilood baan ku halkaa ku jirta xaq buu leeyahy ko walaa xaajata ilaa darbihi looma baahna markaa in la garaaco gacan la taabsiin maayo wain imtanaca hadduu diido min adalaalati tusin calaa maali maalkiisa uu ku farfiiqoyo waa kanoo tusiyo iyo wa min aliifaai oobsasho laga oobsado inuu hadduu diido oo matalan waxaa dhici karta mar haddii la xidhay aniga maxaa ii hadde gudaha mar haddaan galay tolweynaa bixin doona yaa meelahaas shaqo kuma anigu waxaa ma haysto tolweyne la aadi maayo umadkaa la dhibi maayo maxaa la samaynayaa duriba waa la jafaya si fiican baa loo karbaashaya waa la garaacaya xataa yuaddiya alxaq ilah xaqa ka guto aw yumakina min adaahi ama uu makariyo ilah war waa halkaasu taallaayo waana gole halkaasay taalla la qaado hebel baa kunayahaya hebel baa intaa ayaa ka wareejiya halaga daayo u shugni xanuunka garaaca gacan rag baa lagu qabanaya meesha shareecada waxay moodaysaa waa iska ciyaar ciyaara oo ma ninkii ma intuu halkaa jibsado yidhaahdo jibs- jeelka wuxuu ka qaadanaya baraashin baa loogu keenaya waabu seexanaya reeruna bixi war ninkii waa xidhan yahay bal wax laga soo baxsho lacagtii meel buu ku meelaystay u taallaa ma jirto cid wax laga qaadiya ma jirto isagaa la garaacayaa ilaa uu ka qiranayo ka keenayo meesha ka tilmaamayo oo ama odhanay war waa tan iga qabta ama meesha ay tiilay laga bixinayo faraha la saarayo waa caynkaas maxaa u daliila nasku waa inoo iman doonaa oo nebigu ninkii yahuudiga ahaa ee xuyi ibn akhtab oo maal fara badan oo dahab aqriyey yaa ninkii adeerka adeerka u ahaa marka khaybar la furtay ay war meeyey meeye maalka xuyi ibn akhtab xoolihiisii meeye waa ninkii madaxda ahaa dahabkiisi aawey waa dahab fara badan oo isla yaqiinado mashhuura yaa rasuul allahi akalatu lxuruub dagaalkii baa cunay rasuulka ilahi oo dagaalkii buu ku galo lagu leefay subxaana allahi kayfa almaalu kaiiru waalcahdu qariib maal fara badan ba waxba bahaayeen waktiganu isayne waa yaray maxaa ma jiraan soo saara xisaabta markuu mikimikidii ka bixi waayey zubayr ibnu cawaan buu gacanta u geliyey markaas saa si fiican u dhadhan si baa laysu markaa u soo saaro gacanada ku qabo ka shaqaysaa layidhi si fiican buu gacan ugu qabtay markaasu war balii kaadi meel kharaabada oo warwareegi jiray baan garanayaa ninkii loodhan jiray xuyi ibn akhtab meel kharaabada warwareegi jiray baa jirta balii kaadi haye bal hadda soo horsoco ina mari waa meel ku caasay isugu xoolaha xisaabta meel ku dugan tahay meeshii uu faagamisae wuxuu ka soo saaray harag weyn oo bahal dahaba iyo alaabisa u dhex jirto harag saasoo kun oo diinaara waa laga dhuftay maxaa ciyaar doonaysa marka waa sidaa loo daliishanayana matnigay kugu imaanaysaa ka hortegi mayno saasaa loo geliyay waayahay xataa uu leeyahay shaarixu oo bal ka warrama haddiiba tacsiirtuu ku dhinto marka horta tacsiirtu dee in lagu dila maaha waa in waxoogaa la jafo nabar aan nabar muuqdana hu yeelin maxay ahayd waxoogaa nabar marka macallinka waxay odhan jireen soomaalida ardayga muxuu dubkan adiga ah lafaana lafaha aniga lama odhan jirin ay waa arrintii qaldan arrintaas tarbiya u maaha arda ardayga insaa ilmaha yar loo garo waa qaacido qaldan laakiin kolley waxa lay ninka hala xanuujiyo oo ninka lafna yaa la jebiyey nafna yaa laga qaban hallana xanuujiyo laakiin haddii tacsiirtaa u dhimato oba u dhinto waaba dee iska dhici kartaaye wuxuu leeyahay wax ka ratimayaa ma jiraan sababta waxa weeye ijtihaadkan qa- imaamku mar haddii shay u bannaan lagu fulinayey inkastoo axaadiisu ay tilmaamayso tacsiirku inaanay ka badnayn toban jeedal toban jeedal cashar jeedal xadiisku u ahaa laakiin waxay leeyihin aimada qaarkood yaani waa laga badin karaa marka waxa wey haddiiba ayba dee iyadoo tobankiiba shan ku dhacday baa naftu haw ka tidhiba mishow taabo un abu arrinkiisu ba iska ahaa ma loo qabsanaya waxba loo qabsan maayo wakada law imtanaca min aadaai wakada waxaa kula mida law imtanaca hadduu diido min aadaai nafaqati alwaajiba nafaqadii ku waajibayd caleyh korkiisa ku waajibayd hadduu diido maca alqudrati calayha awood uu karaya iyadoo lala qabo waa kula mid oo gacan baa lagu qabanaya iyadana gacan biraa lagu qabanaya لma rawى cمر بن شhبيd عن أbي عن النبي صلى اه عليه وسلم قاaل لy الواaجد يحil عرضه وعuqubته wuxuu leeyahay lay الواaجiدi yaعni kii helayey meermeerintiisu wuxuu banaynaya عirضhu cirdigiisa ayuu banaynaya iyo cuquubatahu banaynaya ahlu sunan ba xadika wariy وqaala sal الlaه عlي sلم maطlu غaniyi ظulm ninka qanigaa meermeerintiisu waa ظulmi akhrajahu fi صaحay والlay huwa اlmaطlu weeyaan wاaalimu yastaxiqu اlcuquubata wاtaعziir cuquuba iyo tacziir buu mudanaya markaa ninkan aniga ah ee xoolihii lagu lahaa haysta ee bixin kara ee haddana meermeerinaya waxa weeye horta cirdigiisiibaa meermeerintaasi waxay banaynaysaa cirdigiisa oo maxay weeye cirdigu in la soo qaado ninkii inta xafiiskii la taga la yihaahdo ee fulaanu maatalani ninkii hebel ahaa way werwareejiyey wixiina u haysta gashigiina waa iska bixin laayahay ila ninki laanta lama ogola sharecadu ma ogole laa yuxib llah ljahra bisu ilaa bisuui min alqawli ilaa man ulim marka ninkan waxa weeye cirdigiisa in laga hadlo hebel waa meermeerinaya waxayguu igala warwareegay ma haddee islaan kasta in uga sheekaysta iyo habar kasto meel fadhiya oday kasto meel fiurra hebel baa